بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal siiradii rasuulka suubanayd ayaanu insha allahu tacaala sii wadi doonaa waxayna inoo joogtay inagoo kasoo warramnay macrakadii beder iyo dhacdooyinkii dhacay intii udhexaysay beder iyo macrakada kale iyo duulaanka kan uxud macrakadan uxud waxay kusoo beegantay sanadkii saddexaad ee hijriga ayadoo nimankii gaaleed ee quraysheed ee magaalada maka joogay ay la gubanayaan cadho wixii ku asiibay dagaalkii beder iyo raggii madaxda ahaa ee lagu laayay meeshaas waxay dooneen marka kan inay aargoostaan xitaa waxaan hore usoo sheegnay inay diideen oo dadkii magaalada maka deganaa ay u diideen in ay u ooyaan oo ay u baroortaan madaxdii ka dhimatay waxay diideen oo kale inay ku degdegaan inay soo furtaan dadkii laga qafaashay ee maxaabiistoodii ayagoo u arkayay in aanay muslimiintu dareemin dullinimadooda iyo murugada haysata si aanay u dareemin muslimiintii oan iyagu ugu farxin ay arrimahaasoo dhan u sameynayeen waxay isku waafaqeen in ay dagaal kale kaga hortagaan muslimiinta ragga hogaaminaya waxaa ka mid ahaa cikrama ibn abi jahl abu jahl wiilkii uu dhalay cikrama safwan ibn umaya abu sufyaan ibn xarb iyo cabdillaahi ibn abi rabiica ayaa ahaa raggii dagaalka kan dagaal oogayaasha ka mid ahaa ee xamaasadda iyo caatifadda ku abuurayay dadkii magaalada maka deganaa wixii ugu horreeyay ay sameeyeen waxa weeye waxay adeegsadeen safarkii uu abu sufyaan soo badbaadiyey an kasoo sheekeynay dagaalkii beder intaanu dhicin safarkii uu sida qarsoodiga ah usoo badbaadiyey safarkaas oo xoolo badan ay saarnaayeen ayuu damcay inuu xoolaheeda ku nafaqeeyo dagaalka kan oo uu ku hogaamiyo nimankan quraysheed dagaalka dhan ah muslimiinta waxa uu dhahay abu sufyaan oo la hadlaya nimankii reer maka moxamed waxay dileen akhyaartiinii yacni dadkii ashraaftiini ah iyo madaxdiinii ayaa la dilay waa abaajahal iyo raggii lamidka aha lagu dilay magaaladi dagaalkii beder abujahal iyo abulbukhtariya iyo umaya bnu khalaf iyo cutba iyo shayba iyo waliid raggii ragga ahaa magaalada maka ka tegay ee gaalnimada iyo kibirku qaaday ee magaalada madiina ku ugu tegay dadkii aadka u tirada yaraa ee iyagana uu malagoodii galay halkaas ee lagu laayay raggii buu yidhi madaxdiinii baa la dilay markaa waa inaad reer makow aada nagu caawisaan oo nagu kaalmaysan xoolihiina si aanu la dagaalano muslimiinta waxaa dhici karta in aanu usoo aargudno ayuu abaasufyaan u leeyahy way ajiibeen nimankii quraysheed xoolahoodii oo dhan way ku bixiyeen wixii safarkaas dhulka shaam ka yimi oo dhan oo lagu qiyaaso kun awr wixii saarnaa subxaana allah iyo xoolo lagu qiyaaso konton kun oo dinaar walidaalik buu xaquna subxaanahu watacaala isagoo ka waramaya sida ay gaaladaasi xoolahooda ugu bixinayaan ay diyaarka ugu yihiin inay ugu bixiyaan in la hor istaago jidka allah subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illah kuwa gaaloobay waxay ku bixinayaan amwaashooda iyo xoolahooda si ay u hor istaagaan jidka allah subxaanahu watacaala fasayunfiquunaha uma takuunu calayhim xasra uma yuqlabuun way bixinayaan waa mustaqbalka iyo iminkaba way bixinayaan iminkabay ku guda jiraan gaaladu si jidka allah loo hor istaago uma takuunu calayhim xasra laakiin waxay ku noqonaysaa bu allah leeyahay murugo uma yuqlabuun waana la jebinayaa oo way dhabar jeedinayaan nimankii gaaleed ee deganaa magaalada maka waxa ay markiiba soo abaabuleen ciidamo ay ka kooban yihiin nimankan axaabiishta axaabiishtuna waa qabaa-ilo isku tegay oo deganaa magaalada maka duleedkeeda raggaasay kasoo kaxaysteen xulufadoodii reer kanaana way keenseen qabiilkan ahlu tuhaama waa la keenay xataa ninka safwaan la yidhaahdaa waxa uu isagana soo kaxeeyey nin la odhan jiray abaciza abaciza haddaa xasuusataan waxa weeye ninkii gabayaaga ahaa ee dagaalkii beder dadka soo usoo hogaamiyey dagaalka kan dadka kale ku- kusoo booriyeyna dagaalka galaan oo dadka abwaaniinta iyo gabayadu inta badan gabay bay akhriyaan oo ay ka tiriyaan intaan dagaalka la gelin si ay dadku ugu ugu dhiiradaan inay la dagaalamaan ninkan waxaa la qabtay magaalada dagaalkii beder ayaa la qabtay maxbuus buu ahaa nebigii ilaahay sala allahu alay wasalam markuu qabtay isagoon wax fidye ahaan ka qaadin ayuu sii daayay kadibna waa iska sii daayay waxna lagama qaadin magaalada markuu kusoo noqday waxaanu ballan qaaday inaanu soo noqon doonin oo dagaal dambe aanu kusoo kaga hor imanaynin moxamed iyo saxaabadiisii subxaan allah kiibaa lasoo qabtay oo ah safwaan ibnu umaya uu qabtay markaasuu ku yidhi gabaya noo tiri dadku ha noo yimaadaan waanu sameeyey nin kaloo shaacir ahaa isaguna gabaya ahaana isagana muhiimadan iyo arrinkan oo kale ayaa loo xil saaray oo waxaa la odhan jiray musafix ibni cabdimanaaf aljumaxi isna abwaan ku dadka ku boorinaya dagaalka ayuu ahaa sanadkii markuu dhammaystirmay markaa dagaalkii beder ay sanad buuro ah kasoo wareegtay nimankii mushrikiintii quraysheed ay soo urursadeen saddex kun oo ciidan ciidan gaadhaya oo ka kooban ciidamada quraysheed iyo xulufadoodii iyo dadkii kale axaabishtaha ay isu tegeen waxay kaloo soo kaxaysteen dumarkoodii si ay iyaguna u dhiirigeliyaan dadka ugu dhiirigeliyaan dagaalka oo dumarku markay kula socdaan ay ka baroortaan meeshaas ragga waxa markiiba qalbigooda geliyeyna wax iska dheecayaan subxaan allah marka xataa dumarkoodiibay kuwa marka kan soo kaxaysteen waxay wateen saddex kun saanadoodii iyo hubkoodii waxay ahaayeen saddex kun oo awr bay wateen laba boqol oo faras ama laba boqol oo fardafuul ayay wateen iyo iyo hubkoodii iyo wixii u dhamaystiran toddoba boqol ayay wateen oo diraca diraca waxaa la idhaahdaa aaladda la iskaga ilaaliyo hubka sida seefta iyo warmaha iyo fallaadhaha waxaasoo dhan ka ilaalinaysa ayaa dirici la idhahdaa toddoba boqol bay ka wateen waxaa hogaaminayay ama hogaamiyaha guud waxa uu ahaa abu sufyaan ibn xarb ragga fardafuuliyiinta ah ee fursaanta ana waxaa hogaaminayay khalid ibn lwaliid oo dagaalkii beder isagu kamuu qeybgelin laakiin dagaalkan ayuu ka qeyb galay khalid ibn waliid isaga oo uu kaalmana oo ay iskaalmaynayaan oo ay iscaawinayaan cikrama ibn abi jahal calankana waxaa loo dhiibay reer bani cabdidaar oo iyaguna dadka magaalada maka degan ee quraysh oo dhan ba markii qusay ibni clab uu dhintay qabiilkii looga looga tegay ee mar walba carabta iyo qurayshta u qaadi jirta calankana reer bani cabdidaar ayay ahaayeen ayagana dagaalkii beder calanka ahaye ninkii nadar ibnu xaarisa oo iyaga ka tirsanaa waa kii maxbuusnimada galay markii dambena la dilay isla iyagii un baana halka kan dagaalkanna calanka u qaaday nimankii quraysheed nimankan markii diyaargaroobeen markiiba rasuulka ilaahi sala alla alay wasalam istikbaaraadkiisii iyo ilihii uu dirsaday iyo sirdoonkiisii waxay markiiba warka soo gaadhsiiyeen nebiga sala allahu alayh wasalam cabaas ibnu cabdilmutalib oo ahaa nebiga adeerkii ayaa markiiba wuxuu u diray warqad isagoo uga warramaya dhaqdhaqaaqa reer maka ay wadaan warqadaas waxa uu ku tilmaamay dhammaan tafaasiisha iyo macluumaadka ciidankan oo dhan iyo intay ka kooban yihiin iyo waxay hubiyo saanada wataan wuxuu dhiibay nin rasuul ah rasuulka waxa weye ninka fariinsidaha ah ayuu u dhiibay ninkii waa orday shan boqol oo kilomitr ayuu saddex casho keliya u socday waa magaalada maka iyo madiina intay isu jiraan ayuu gebigeeda saddex casho oo keliya jaray si uu ordaayey kadibna wuxuu u geeyey nebigii warqadii warqadii uu soo diray cabaas ibn cabdilmutalib warqadii waa la akriyey oo ubay bnu kacb radia allahu canhu saxaabigaas ayaa nebiga u akriyey dabeetana wuxuu ku yihi waa kan kan qari dabeetana waa kacay nebigiyo wuxuu la tashaday rasuulku sala allahu alayh wasalam qaadadiisii iyo raggii ciidanka hogaaminayay muslimiintii markiiba waxay galeen xaalad deg deg ah ayay galeen emergency ah hubkoodii bay markiiba qaateen xataa markay salaada tukanayaan hubkoodii ayay wateen koox ka mida markaa muslimiinta oo uu ka mid yahay sacad ibnu mucaad iyo usayd ibnu xadiir iyo sacd ibnu cibaada raggaasoo reer ansaar ahaa iyaguna markiiba waxay galeen inay waardiyeeyaan nebiga sala allahu alayh wasalam xataa markuu seexdo habeenkii ayay gurigiisa waardiyeynayeen oo waardiye ka hayeen way ilaalinayeen koox kalena markiiba waxay bilaabeen iyaguna in ay ilaaliyaan meelaha madaakhilka yacni meelaha laga soo geli karo magaalada madiina iyaguna square ay ka qabteen oo waardiye ay ka noqdeen kuwo kalena way baxeen si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa cadowgooda oo sirdoon ahaan bay u baxeen ciidamadii reer makee quraysheed ayagu way soo dhaqaaqeen dhanka magaalada madiina ayay kusoo dhaqaaqeen intay soo socdeen markay marayeen mantiqadan ama deegaankan la idhaahdo al abwaa oo u dhaxaysa magaalada maka iyo madiina ayay halkan istaageen marka gabdhihii la socday mid ka mid oo hinda bintu cutba oo uu qabay abu sufyaan uu qabay oo iyadana dagaalkii beder lagu dilay aabaheed walaalkeed iyo adeerkeed lagu dilay oo ciil iyo cadho la gubanaysa ayaa markay meeshan maraysay ayaa waxay tidhi halkan waxaa ku aasan deegaankan moxamed hooyadii oo konton sano ka hor geeriyootay subxaana allah qabrigeeda aan fadhaba ay ku leedahay oo aan qodo laakiin ciidamadii kale ee qaadada ahaa iyo hogaamiyaasha ah ayaa u diiday waxayna dheheen cawaaqib xuma ayaa ka dhalanayse inaga dhaaf way soo dhaqaaqeen dhanka ciidamadii maka waxay yimaadeen buurtan uxud uu dagaalku ka dhici doono meel u dhow bay yimaadeen meel la dhaho cayneyn halkaasi mucaskarkoodii oo halkaasay fadhiisteen oo mucaskar ka samaysteen waa maalintii jimce maalin jimca bay ahayd bishii lixaad ee shawaal sanadkii saddexaad hijiriga markii isla markiiba markii warkii rasuulka sala allahu alayh wasalam lasoo gaadhsiiyey istikbaaraadkiisi iyo sirdoonkiisi ay magaalada madiine ay yimaadeen ee warkii oo dhammaystiran loo keenay rasuulku sala allahu alayh wasalam markiiba wuxuu qabtay gole istishaari ah yacni shir ah oo uu kula tashanayo saxaabadiisi wuxuuna uga waramay riyo uu arkay markaasu wuxuu ihi waxaa la ii tusay oo riyo ahaan waxaa laigu tusay sac la gowracayo waxaa kaloo lay tusay seeftayda afkeeda oo jabtay waxaa kaloo lay tusay buu yidhi anigoo gacantayda gelinaya diraci xasiin ah yacni dhufays adag anigoo gacantayda gelinaya ayaa lay tusay maxaad ku awishay baa yani maxaad ku fasirtay baa laleeyaha rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam waxaan u lahaa waxaan ku fasiray sacakan qolo qolyo kamid a saxaabadayda oo ladini la dili doono seeftan afkeeda afkeedu ay jabtana waxaan ku fasiray mid ka mid ah ehelkayga yacni ahlulbeytka ka mid ah oo isaguna geeriyoon doona dircigan ama meeshan dhufayska kana waxaan ku fasiray magaalada madiina kadibna rasuulku sala allahu alayh wasalam waa la shiray isaga iyo saxaabadiisii ra'yigiisina waa ka dhiibtay wuxuu yihi magaalada madiine kama baxayno ayuu yihi maadaama ciidamada muslimiintu ay yihiin ciidamo aada u yar oo ciidamada kale gaalada quraysheedna ay yihiin ciidamo aada u tiro badan oo hub iyo saanad dhammaystiran wata oo sanad dhan ay isdiyaargarinayeen wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam magaalada madiine kama baxayno ee dhufays baynu ka gelayna oo saasaana inoo fiican buu yidhi sababtoo ah ciidamadan kale ee mucaskarkooda iyo ciidamadoodu meeshaay joogaan meel fiican maa sidoo kale hadday isku dayaan in ay soo galaan magaalada madiina waan la dagaalamaynaa waynana ka xoog badanayna ra'yiguna sidaasuu ahaa lakin waxaana ku waafaqay rasuulka sala allah alay slam ra'yigiisa munaafiqii la odhan jiray cabdillahi ibnu ubay ibnu salool ra'su lkufri wannifaaq ninkaas ayaa isaguna ku waafaqay oo aan markaa dee muujisanaya islaamnimada sababta uu ugu waafaqayna isaga cabsi uu ka qabo in isku dhac dagaal uu yimaado ayay ahayd ee tactiig dagaal kamaysan ahayn laakiin qayb ka mid a saxaabadii rasuulka sala allah alayh wasalam oo uu dagaalkii beder uu dhaafay oo iyaguna doonaya in meeshii la tartan baa jiriyo baratane oo raggii dagaalkii hore ku ku shahiiday laleeyahay oo ahluljanna oo jihaad iyo ajar doonaya raggii baa rasuulka ilahi sala alla alay slam ku celceliyey oo ku yihi yaa rasuul allah waa inaan u baxnaa waa inaan u baxnaa nimankan kan oo magaalada madiine dabadeeda aan nimaadna waan iska dhicina waxaa ka mid ah raggii ku dheganaa ra'yigan xamza ibnu cabdilmutalib oo ahaa nebiga adeerkii wuxuu leeyahay xamza cuntaba cuni maayo ilaa iyo intaan seeftayda ula soo baxo oo nimankaa aanu ishaleelno weliba isku haleelno magaalada madiina dabadeeda subxaana allah rasuulku sala alla alay slam waa lagu celceliyey aqlabiyadii iyo dadkii badankoodii waxay u bateen ra'yigii ahaa in debedda magaalada madiina lagu dagaalamo nebiguna waa ku waafaqay ra'yigoodii waxaana xanaaqay ninkii munaafiqa ahaa ee doonayey meel iyo goldoloolo uu doonayay inuu kaga baxsado dagaalka kan kadibna rasuulku sala alla alay slam maalin jimca bay ahayd oo salaaddii jimca ayuu dejiyey waanu waaniyey dadkii muslimiinta waxaan ku booriyey jihaadka iyo jidka allah subxaana watacaala in loo diriro iyo inay guusha leeyihiin haddii ay samraan kadibna rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu tegay gurigiisii waxaa la socday abubakar iyo cumar waxaa loo soo geliyey cimaamadii iyo dharkii dagaalka uu gashanayay buu rasuulku soo gashtay sala allahu alay wasalam oo wuxuu kala soo gashtay laba dirci yacni dirciga waxa weeye alaabtan layskaga ilaaliyo hubka iyo seefaha iyo warmaha iyo wixii la midka dabadeedna rasuulku isagoo seeftiisii ku jeeni qaaran ayuu soo baxay oo u soo baxay dadkii laakiin intii ay uu nebigu ku jiray qolkiisa uu labisanayay ayaa nimankii saxaabadaha markiiba waxay ka shalaytameen ra'yigan ay nebiga ku qasbeen ee ay kaga tiro bateen markaasi waxay dhaheen waxaa laga yaabaa inaad nebiga isagoo karaahiyeysanaya ra'yigan aada ku khasabteen markaasay u yimaadeen rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam oo waxay ku dhaheen yaa rasuul allah isnac maa shita rasuulka ilaahayow adigu waxaad doontid samey haddaad idhaahdid dhufays baan ku gelaynaa magaalada madiina waan yeelaynaa laakiin rasuulku waa kan lahaa sala allahu alayh wasalam uma habboona nebi haddii uu dharkiisii u gashto iyo diracigii uu ku dagaalamayey seeftiisiina uu soo qaato in uu dhigo uma habboona ilama ayo uu allah subxaana watacaala uu kala xukumo isaga iyo cadowgiisa marka nabiga ilaahi sala allah alayh wasalam waxa ay noqotay hadalkii kama dambaynsta ahaa in cadowga magaalada madiine debadeeda lagula dagaalamo ciidamadii buu nebigu sala allahu alayh wasalam ayuu qaybo ka dhigay wuu qaybay saddex qaybood buu ka dhigay qayb wuxuu ka dhigay qaybta muhaajiriinta saxaabadii muhaajiriinta ahaa oo waxa uu calankoodii u dhiibay muscab ibnu cumayr radia allahu canh labadii qabiilee ansaareed ee aws iyo khasrajna aws waxaa loo dhiibay calankii usayd ibnu xadiir radia allahu canh halka qabaa'ilkii khasrajiyiintana xabaab ibnu lmundir radia allahu canhu loo dhiibay calankii khasrajiyiinta ciidanka muslimiintuna waxau ahaa markii koowaad barbil barbilowgii wuxa uu ka koobnaa kun nin oo dagaalamay waxay wateen boqol diric hubka laiskaga ilaalinayay iyo konton fardood ayay wateen oo gebigoodaba kontonka faris ama farda fuule ayaa la socday rasuulku sala allah alay wasalam waa kasoo baxay magaalada madiina wuxuu kaga tegay cabdillahi ibn um ibni umma maktuum saxaabigii ku fiicnaa xagga qaadada ama xagga kaga uu kaga sii tegay mu-adinkii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo isaguna saxaabi indhala ahaa oo inta badan markuu nebigu baxayo ayuu magaalada magaalada madiine ayuu kaga sii tegi jiray ciidamadii muslimiintu way soo dhaqaaqeen xagga waqooyi bay usoo dhaqaaqeen labadii saxaabi sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu cibaadah labadaasina waxay horgaleen nebigi ilaahi sala allahu alayh wasalam iyago oo qaabilsanaa waardiyeynta iyo ilaalinta nebiga sala allahu alayh wasalam markii ay gaadheen meesha la dhaho shaykhaan ayuu rasuulku sala allah alayh wasalam markiiba ciidamadiisii ayuu soo bandhigay oo waa tiriyey ciidamadiisii ilaa qaar badan oo ka mida saxaabadii yaryaraa oo da-dooda aada u yarayd uu nebigu dib oo celiyey oo yidhi idinku dagaalka kama qayb gelaysaan oo ay ka mid ahaayeen dadkii la celiyey cabdillahi ibnu cumar oo usaama ibnu zayd iyuu ka mid ahaa oo zayd ibnu thaabit uu ka mid ahaa zayd ibnu arqam uu ka mid ahaa raggaasi ay ka mid ahaayeen abu saciid alkhuduriy uu ka mid ahaa laakiin intii lagu jiray raggan dhalinyarada ah intii la celinayo oo aada u da-dood u yarayd aan qaan gaadhin ayaa laba nin oo saxaabadii rasuulka ka mido laakiin dhalinyaro ah oo aada da-doodu u yar tahay ayaa mid raafic saxaabigii la odhan jiray raafic wiil dhalinyaro ahaa ayaa ayaa yidhi yaa rasuulallah anigu waxaan ku fiicanahay xagga fallaadha iyo waranka meeshii aan ku tuuro ama fallaadha meeshaan ku tuuro lama seego markaasuu yidhi rasuulku kan hala sii daayay saxaabi kale sumra ibnu jundub ayaa wuxuu yihi yaa rasuul allah kan aad saartay aduu ogolaatay dagaalka inuu galo aniguna haddii aan isgalno aan legdano anunbaa dhulka dhiga buu leeyahy subxaan allah waxaa layidhi bal hade legdama way legdameen markiiba sumra binu jundub ayaa dhulka dhigay saxaabigii kale raafic ahaa waxaa layidhi labadoodaba wax loo ogolaado dagaalka ha galaan yacni waxayna tusinaysaa siday saxaabadii rasuulku haba yaraadaan da-doodu ha yaraatee siday u doonayeen inay u difaacaan diinta islaamka markii subaxii maalintii sabtida ahayd ay soo dhowaatay salaadii subax ninkii la odhan jiray cabdillaahi ibnu ubay ra'su lmunaafiqiin uu diiday oo tamarud buu la yimi yacni uu ka hor yimi amarkii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo markii horeba cagajiid buu kusoo baxay deetana kunkii saxaabadii saxaabadii rasuulka la socotay saddex boqol oo ka mid ah yacni marka loo qaybiyo ciidamada saddex meelood hal meel ayuu dib ula noqday subxaana allah waa la yaabay marka maxaa ku kalifay in uu saddex boqol oo ka mid ah ciidamadii muslimiinta uu dib ula noqdo yani waa waa munaafiqiin bay ahaayeen wuxuu leeyahay cabdillahi ibnu umay isagoo hadlaya maxaan ku dhimanaynaa buu leeyahy anagu maxaan ku dhimanaynaa ra'yigiisaasna wuxuu ku saameeyey uu ku fasiray markii la weydiiyey maxaa san u samaysaa wuxuu leeyahay ra'yigaygii ayaa laga tegay laakiin ra'yigiisa haddii laga tegay markii uu magaalada madiine joogay ayuu odhan lahaa intuu isxanaajiyo waan ka tegay ee wuxuu doonaya in uu balbalah yacni uu khalkhal uu soo dhexgeliyo sufuufta musli sufuufta muslimiinta iyo inuu istuso oo ismaqashiyo cadowga muslimiinta si ay iyaguna ay gu dhiiradaan muslimiintuna iyaguna u niyad jabaan markay arkaan rag badan oo ka mid ah inay noqeen in ay dib u noqdeen khidadii markaa ninka kan uu lahaa ee uu ka watay meesha waxay ahayd in aanu dagaal dhicin waana waanu ku guulaysan gaadhay oo laba qolo oo ka mid ah muslimiintii ayaa iyagana u hamigalay inay dib u noqdaan markay arkeen in ciidamadii laga tiro badan yahay oo laga hub badan yahy laga saanad badan yahy laba kooxood oo ka mid ahaa qabaa'ilkan khasrajiyiinta reer banu xaarisa iyo reer banu salma oo iyagu muslimiin ahaa ayaa ku dhowaaday inay dib u noqdaan laakiin ilaahay baa sugay waa kan allahba ka warramayo li idhama taa'ifataani minkum an tabshala wallahu waliyuhuma walah leeya markay hamiyeen laba kooxood oo idinkaydii ka mida inay fashilmaan laakiin allah subxaana watacaala waha weligoodii markii sugayay arrintaasna labadii qolo ee saxaabada rasuulka sala alla ly slam ka mid aha ilaahay baa sugay wayna diideen ninkii munaafiqaasna waa iska baxay laakiin cabdillaahi ibnu xaraam oo ahaa saxaabigii dhalay jaabir bnu cabdillaah ayaa ka daba tegay nimankii munaafiqiinta isagoo ku leh kaalaya oo la dagaalama ku dagaalama jidka ilaahay ama difaaca jidka ilaahay oo rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam markaase waxaa leh low naclamu qitaala latabacnaakum waa kan allahna leh hum lilkufri yowmaydin aqrabu minhum liliimaan maalintaasay gaalnimo u dhow yihiin yacni waxay leeyihiin haddaanu dagaal garanayno waan raaci lahayn munaafiqnimadii iyo nifaaqoodii iyo gaalnimadoodii baa soo ifbaxday rasuulku sala allahu alayh wasalam ciidamadiisii oo badh ay tageen ayuu la soo noqday intii soo hadhay toddobadiisii boqol waxaanu yimi mucaskarkii iyo meeshii uu ku degaayay meel u dhow dagaalka beder dagaalkii uxud meeshii uu ka dhacay ayuu yimi kadibna wejiga waxa uu saaray oo uu soo qaabilay magaalada madiina dhabarkana wuxuu saaray buurtii uxud kadibna rasuulku sala alla alay slam markiiba wuxuu sameeyey khidadii iyo balaankii iyo qorshihii uu ku dagaalamayey rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam waxa uu markiiba diyaargareeyaa ciidankiisi safafkii ayuu sifay kadibna raggii ku fiicnaa tuurista iyo waranka iyo fallaadha oo uu hogaaminaya cabdillaahi ibnu jubayr saxaabigaasi radia allahu canhu ayuu faray in ay qabtaan buurta loo yaqaano jebel rumeeh loo yaqaano buurta inay istaagaan oo markaa kaga xigtay koonfur koonfur bari muslimiinta meesha ay ka dagaalamayeen ka xigtay waxaana ku yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam hadal aada u cad oo ku yidhi dhabarka iyaga ilaaliya waa muslimiintii markaa waranka iyo ku fiicnaa iyo leebka oo ayuu buurta saaray markaas wuxuu ku leeyahay uxmu duhuurana dhabarka iyaga ilaaliya oo haddii aada aragtaan iyadoo nala dilayo hanoo gargaarina xataa haddii gamtana lagu hayo ha kasoo dhaqaaqina meeshiin haddii aad aragtaan inaan guuleysanay oo aanu qaniimadii gurananana ha nagala soo qeybgelinina arrinka rasuulka iyo hadalkiisu wuu caddaa kooxdana wuxuu madax uga dhigay cabdillaahi ibnu jubayr radia allahu canh markaas rasuulku sal alla alay slam markuu kooxda tan oo konton ka mid konton ka mida saxaabadiisii ah oo kuwii ugu fiicnaa haga fallaadha iyo warmaha ah markii uu magacaabay rasuulku wuxuu iska awday meeshii keliya ee nimankii fursaantoodii iyo fardafuuladii ay kasoo geli lahaayeen ayuu iska awday ee dhabarkiisa ahayd laakiin ciidamadii intii kale xagga midig wuxuu madax uga dhigay maymanada ah mundir ibnu camru xagga bidixna wuxuu madax uga dhigay geesi kaloo geesiyada muslimiinta ka mid a zubayr ibn alcawaam oo uu weliba taageero siinayo almiqdaad ibn laswad allah allah waa geesi kaloo kamid a geesiyadii muslimiinta xagga horena rasuulku sala alla alay wasalam waxa uu istaajiyey oo geeyey saxaabadiisii raggii ugu geesisanaa xamse iyo cali iyo iyo raggii la midka ahaayey sacd ibn abi waqaas iyo cumar ibn alkhataab iyo raggii geesiyada sidaas markuu sameeyey rasuulku sala alla alay slam dhabarkiisii iska awday dhanka midig ciidama ragga khatartaha uu geeyey dagaalka ku fiican dhanka bidix uu geeyey raggan kale xagga hore uu xaggaa geeyey waxa markiiba cadaato muuqatay cabqariyadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo dakaagiisii yacni garaadkiisii iyo siduu u garanaya mucaskarka iyo ciidamada military sida loo dagaalgeliyey isaga oo looga soo horeeyey goobta dagaalka oo gaaladu ay uga soo horeysay goobta dagaalka ayuu haddana booskii ugu fiicnaa ama sidii ugu fiicnayd ee uu iskaga difaaci lahaa nimanka gaaleed ayuu markiiba habeeyey ciidankiisi kadibna rasuulku waa booriyey saxaabadiisii oo ku booriyey inay dagaalamaan oo ay adkaystaan oo samraan xitaa inta uu seeftiisii soo qaaday rasuulku sala allahu alayhi wasalam ayuu wuxuu lahaa man ya'khudu hada sayfa bixaqih yaa ku qaadanaya seeftan xaqeeda yacni yaa xaqeeda marinaya seeftatan dabeetana dhammaan saxaabadii rasuulka intii geesiyadooda ahayd oo dhan baa markeliya booday caliyi baa booday caliy ibn abi aalib uu yihi aniga idhib yaa rasuul allah aniga xaqeeda qaadanaye markaasuu rasuulku haddana ku celiyay kelmadiisii man ya'khudu hada sayfa bixaqi waryaa ku qaadanaya seeftan xaqeeda markaasuu zubayr booday radia allahu canhu ardaa saxaabigaas uu yihi yaa rasuul allah aniga ayaa qaadanaya markaasuu haddana mar kale ku celiyay rasuulku yaa seeftan xaqeeda ku qaadanaya markaasuu geesi kaloo geesiyadii muslimiinta ka mid ah cumar ibn alkhataab ayaa kacay yaa rasuul allah aniga miqdaad baa kacay yaa rasuul allah aniga rasuulku wuu ku celcelinaya laakiin abu dujaana radia allahu canhu saxaabigan ayaa wuxuu weydiiyey wama xaquhu yaa rasuul allah nebiguna wuxuu doonayay su-aashan in la weydiiyo oo xaqeedu waa maxay raggan oo dhan waxa ay dhaheen anaa qaadanaya anigaa qaadanaya waayo su-aashii kumay soo celinin rasuulka oo waa maxay xaqeeda buu leeyahay abu dujaana rasuulku wuxuu leeyahay waxa weyn aad cadowga wejigooda ku garaacdid ilaa ay seeftu burburayso yaa allah yaa allah abu dujaana baa yidhi anaa qaadanaya yaa rasuul allah ana aakhuduhu bixaqi aniga ayaa qaadanaya oo xaqeeda marinaya buu leeyahay rasuulka ilaahayo rasuulkuna waa u dhiibay allahu akbar abu dujaana nin geesiya buu ahaa waa waaran cas maro cas buu madaxa ku duuban jiray oo guduudan ayuu madaxa ku xidhan jiray marka uu xidho maradaas dadka oo dhan way garan jireen inuu ninkani maalinta tan uu dagaal diyaar u yahay in uu ama dhinto ama uu wax dilo inuu diyaar u yahay deetana intuu faraskiisii fuulay ayuu sidaa u tamashleeyey iyo seeftiisiina qaatay seeftiina gacanta saa ugu lahay ayuu saa ugu tamashleeyey markaasi saxaabadii rasuulku ay wada eegeen iyo nebigii gaaladii quraysheedna ay saa u eegeen oo cabsi qalbigooda ay gasho markaasuu rasuulku waa kii lahaa sala allahu calayh wasalam mashiga iyo socodka uu samaynaya abu dujaana radia allahu canhu ardaa waa mid ka xanaajinaya ilaah iyo rasuulkiisa marka laga reebo goobta tan dagaal yaa allah goobta dagaalka markaa dhoolatuska militariga marka cadowgaaga aada dhoolatus military aada samaynaysid way ku banaantay yani waxyaalaha fiqiga ah ee laga qaadanayo ayay kamid tahay subxaan allah rasuulku sala allahu alay wasalam wuu cabeeyey ciidankiisii oo markiiba dagaalkii diyaar buu wuu diyaar garayay waanu boorigelin halka dhanka mushrikiinta ah iyagu laftigoodana ay diyaariyeen qaabkii ay ku dagaalamayeen oo hogaamiyaha guud waxauu ahaa abu sufyaan xagga dhanka midig waxa ay ka dhigeen qaa-idkoodii ama hogaamiyihii dhanka midig ama fardafuuladii waxaa laga dhigay khalid ibn lwaliid dhanka bidixna wuxuu dhigay ninkii abu sufyaan ahaa maysaradii cikroma ayuu geeyey kuwii soconayey ee dhulka soconaya iyagu aan farda wadaninna safwan ibnu umaya ayaa madax looga dhigay kuwii kale ee tuurayey faladana iyagana cabdillaahi ibnu abi rabiica raggaas oo geesiyadoodii ahaa ayuu isagana madax ayaa madax looga dhigay calankiina waxaa markiiba qaatay reer bani cabdidaar kadibna abu sufyaan intuu reer bani cabdidaar u tagay buu kaga xanaajiyey markaasuu ku lahaa waxaad nagu samayseen dagaalkii beder waa ogeydeen ninkii calanka noo sidee nathor ibnu xaritha la qafaasho oo la xidhay maxbuusnimo oo aada ciidankii dullayseen wuu kaga kaga xanaajiyey markaa way cadhoodeen nimankii reer bani cabdidaar markaasay dheheen waad arki doontaa waxaanu samayno berri toole waxaanu samayno waad arki doontaa subxaan allah waxaanu ku guulaystay marka ninkii abu sufyaan ahaa inuu nimankii kale qaadaye calanka kanna oo ciidanka gebigiisba wuxuu ku xidhan yahay calankaasi calankaasi haddii uu dhaco waxay ka mid tahay sidii ciidanka in ciidanka laga awood batay oo la jebiyey marka nimankana markay xanaaqeen iyaguna dagaalkii wacdaro la yaableh ayay dhigi doonaan waana arki doonaa insha allahu tacaala markii dak dadkii ay sarkeen labadii ciidan ay iska hor yimaadeen ayaa ninkii abu sufyaan ahaa wuxuu doonay in uu kala jebiyo ciidamada muslimiinta dabadeedna intuu hor yimid saxaabadii ansaarta ahayd awsi khasraji ay wuxuu ku lahaa noo kala baxa annaga iyo nimankan kan aan ilmaadeerkan ahay ee reer quraysheed annaga ayaa isla dagaalamayna idinku cidna ha u hiilanina annaguna dan idinkalima lihin idinlamana dagaalamayno nimankan iyo idinku kala baxa buu ku yihi way diideen waay nimankan ansaareed waa niman mu'miniina oo ilaahay oo rasuulkiisay qirsan way diideen waxay dhahdeen cadow allah ukhruj cadowgii ilaahay oo ka bax meesha kadibna mar kale ayuu haddana isku dayay abu sufyaan inuu soo adeegsado nin calooshiisa oo shaqaysta ahayo khaa-in ahaa oo la odhan jiray abaa caamir abaa caamir kanna waagii hore waxaa la odhan jiray intaanu islaamku imanin magaalada madiina abaa caamir oo rohib ayaa la odhan jiray oo xilligii jaahiliga ahaa ean islaamku magaalada madiina imanin ayuu wuxuu ahaa nin reer aws ah oo qabaa'ilkan ansaarta ka mid ah dabadeedna nin madaxaba wuu ahaa kii buu soo adeegsaday marka nebiguna wuxuu bixiyaaba abaa camir alfasiq fasiq baa lagu bixiya halkii raahibka uu ku sheegan jiray subxaan allah deetana wuxuu yidhi wuxuu soo kaxas abu sufyaan baa soo kaxiya ninka kan si uu u kala jebiyo ciidamadii muslimiinta wuu hor keena markaasuu la hadlay markaasuu yihi anigu abaa caamir baan ahay raaco iyo adeeca markaasay ku dhaheen fasiqyow ilaahay baa anaga noo nicmeeyey ee ku noqo adigu meeshaad ka timi subxaan allah way diideen markaa nimankii aws reer aws ee muslimiinta ahaa ansaarta way diideen markaasuu intuu madaxa gacmaha saare buu ku leeyahay wallahi qoomkaygii ila isku haleyn buu qaba wuxuu islaa nin madaxa baad meesha ka tahe wallahi qoomkaygii shar baa asiibay iga dambeeyey buu leeyahy labadaas isku day ee uu doonayay inuu ku kala fujiyo ciidamada iyo sufuufta muslimiinta ahina iyaguna way fashilmeen halka dumarkii iyo naagihii ay soo kaxaysteen nimankii quraysheed iyaguna ay shaqadoodii qabsanayeen oo waxay soo dhex marayeen safafka gaalada intay soo dhex maraan ayay dhiiri gelinayeen oo ku boorinayeen dagaalka oo oo ay madaxa garaacayeen oo barooranayeen oo lahaayeen ma idinkoo aan usoo aarin raggii la dilay dagaalkii beder ma idinkoon usoo aarin baad gurigii guryihiinii ku noqonayseen waxaa hogaaminaysay naagtii uu qabay abu sufyaan hinda bintu cutba ayaa hogaaminaysay kuwa kanna markaasi gabayo ayay akrinayeen ay ku xamaasada iyo catifada dagaalka ay ku ku horinayso oo ay ku boorinayso nimanka kan inay wax iska dhiciyaan kadibna waxaa bilaabmay in macrakadii ay bilaabantay macrakadii markii ay bilaabantay waxa shidaalka kusii shiday oo sii ololiyey meeshii nimankii mushrikiinta ahaa meeshii ay calanka ku wateen calankoodu meeshuu ka babanayay ayaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam xamse iyo cali iyo intii geesiyadii muslimiinta waxay ku tashadeen in nimanka kan calankooda oo taagan aanay jebin karaynin marka waa ina calankooda marka ugu horeysa calankooda dhulka la dhigaa subxaana allah kadibna calanka waxaa qaatay nin la odhan jiray dalxa ibn abi dalxa nin geesiya buu ahaa reer reer bani cabdidaar ka mid ah oo ahaa nimankan mushrikiinta gaalada la socda oo geesi ahaa geesiyadooda ka mid ahaa ayaa calankii qaatay wuxuu saarnaa wuxuu saarnaa awr buu saarnaa waana soo baxay markaasuu yihi yaa ila mubarazona yaa ila iisoo baxay saxaabadii oo dhanba way eegeen ninkani nin khatara weeye waa nin ku fiican xagga dagaalka waa nin raggii madaxda ahaa ee calankana uu siday subxaana allah geesi kamida geesiyadii gaaladii quraysheed waxaa usoo baxay geesi kamida batal kamida addaashi muslimiinta waa kuma zubayr ibn alcawaam radia allahu canh zubayr baa usoo baxay dabadeedna ma maadaama uu awr uu saarnaa oo aanu markuu soconayo aanu gaari karaynin ayaa zubayr wuxuu ugu soo booday sida libaaxa oo kale ayuu ugu soo booday deetana awrkii uu saarnaa ninkaasi ayuu xagga dambe intuu kaga yimi lugtiisa intuu ku dhegay iyo dibka iyo xagga dambe ayuu ninkii gaalka ahaa ee xagga sare saarnaa buu dusha uga baxay intuu qabtuu tuuray oo ka tuuray awrkii markaasuu iska daba tuuray ninkii markuu dhulka ku dhacay ayuu kasoo dababooday zubayr ibn alcawaam seeftii uu sitay gaalkaasi buu ku bereeyey laa ilaaha ila allah markuu arkay nebigu sala allahu calayhi wasalam mashhadka noocana iyo ninkan gaaleed sida loo galay iyo geesinimada zubayr ibn alcawaam ayuu takbiirtay allahu akbar muslimiintiina allahu akbar way takbiirteen allahu akbar kadibna waxa uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam kelmadiisii iyo weedhaysii dhaxalgalka noqotay ee zubayr radia allahu canhu uu ku ammaanayay ou laha ina likulli nabiyin xawaariyan wa xawaariyi zubayr ibn alcawaam nebi kasta waxa uu leeyahay xawaari aniga xawaarigaygu waxa weeye zubayr radia allahu canhu ardaa marka gaalka halkaa lagaga tukhallusay ayaa waxaa calankii qaatay mushrikiintii ninkii la dilay ee talxa ibn abi talxa geesiyadii reer bani cabdidaar ka mid ahaa mushrikiintii dagaalamaysay walaalkii ayaa qaatay calankii dabadeedna oo la odhan jiray isagana shayba ibn abi talxa isna intuu gabay uu tariyey ayuu yidhi iisoo baxa waxaa isna markiiba ku booday geesi kale oo geesiyadii muslimiinta ka mid a waa kuma xamza ibnu cabdilmutalib radia allahu canh xamza ayaa kusoo booday dabeetana halkaa garabkiisa ayuu seefti kaga kala gooyey isagoo diracigiis iyo wixii u ilaalinayaba uu sito dabeetana laba dhambal buu ka kala dhigayba subxaana allah laba qaybood isagoo ah buu kala dhacay gaalkaasina isla markuu dhintay ayaa isla markiiba waxaa calankii la booday abu sacad ibn abi talxa oo ninkii hore uu dhintay uu dhalay kaasaa la booday calankii isagiina markii uu qabsaday saxaabi ka mid a saxaabadii rasuulka ayaa kusoo haaday oo fallaadhu hayste kusoo tuuray markaasay kaga dhacday halkaa luqunta iyo qoorta halkaasay kaga dhacday markaasuu carabkii kasoo dhacay kaasna cadaatuul buu naftii uga baxay waxaa kaloo la dhahaa caliy ibn abi taalib ayaa dilay ninka kan calaa kulli xaal raggaas saddexdaa nin ee markaa la dilay waa saddex nin oo isku qoysha oo reer bani cabdidaar ah markii kaa laga ta laga takhallusay ayaa calankii waxaa la haaday kii dhintay ugu dambeeyey walaalkii musaafix ibn abi talxa kanna saxaabi kaloo saxaabadii rasuulka ka mida sala allahu calayh wasalam ayaa fallaadh ku tuuray isagana waa lagaga takhallus intaa kumay ekaanin isla markiiba kii dhintay walaalkii oo kilaab ibnu abi talxa la odhan jiray baa isna qabsaday subxaana allah kana waxaa kusoo booday geesi kaloo geesyada ka mid ah zubayr ayaa mar kale kusoo booday kana waa la dagaalamay waana ka takhallusay intaa kumay dhammaanin kilaabkii dhintay walaalkiiba haddana qabsaday oo jilaas ahaa jilaas ibn abi talxa ayaa qabsaday kana geesi kaloo kamida geesiyadii muslimiinta ayaa kusoo haaday waa kuma talxa ibnu cubaydillah talxa ayaa isna seef caloosha ka geliyey kanna halkaasuu kaga takhalus lixdaa markaa dhintay waa isku hal qoys intaba waxaa lagu dilay calanka sababta muslimiintu ay weerarka ku qaadeen calankana waxa weeye mar hadduu calankaasi gaalada calankoodu uu dhaco nimankaasi way jabayaan nimankaasi way ordayaan way firdhanayaan waana cabqariyadii saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam hal qoys ayaa lixdaa laga dilay laakiin intaa kuma eka isla markiiba reer bani cabdidaar nin kaloo ka mid ah oo shariix ibnu qaarid la dhaho ayaa calankii qabsaday dabadeedna nin la odhan jiray khazmaan oo muslimiinta safafkooda ka dagaalamayay oo aan ka sheekayn doona arrinkiisa ayaa ku soo haaday kaana waa ka takhallus haddana waxaa qabsaday nin la dhahdo calankii abuzayd haddana khazmaankiibaa ka takhallus haddana waxaa qabsaday shurax biil ibni hishaam haddana khasmaankii baa ka takhalus saddexdaa ugu dambeeyeyba ninkaa khasmaan la dhahday waa ka takhalus ninkan khasmaan la dhahaana muu ahayn qalbiga muslimka muu ahayn nin munaafiqa buu ahaa laakiin muslimiinta ayuu la dagaalamayey muslimiinta ayuu macooda ahay muslimiintu ayuu u dagaalamayey deetana wacdaraha uu ka dhigay dagaalkii uxud markay saxaabadu arkeen oo ay yaabeen ay dheheen ninkan wacdaraha uu dhigayay siduu u dagaalamayo markaasuu lahaa rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam ninkaasi waa ahlu naar hadday isagoo ka dagaalamaya safaftii safafkii muslimiinta oo gaaladii gam ka saaray ayaa la leeyahay haddana waa waa ahlu naar subxaana allah mid ka mid a saxaabadii rasuulka ayaa eegay markii dagaalkii uu sii dhammaanayay deetana ninkan dhaawac baa soo gaadhay oo markuu dhaawacii xejin kari waayo halkaa wadnaha ayuu iskaga qabtay seeftiisii waanu waanu ku dhintay halkaasuu waran iskaga dhiftay wuxuu doonayay inuu isku dhaawac tiro halkaasaanu ku dhintay waxaana rumoobay hadalkii rasuulka sala allahu calayh wasalam ee waxyiga loogu sheegila lahaa ninkani waa waxa weeye ahlunnaar oo naftiisaabuu dilay markii ugu dambeysay qalbigiisuna markii horeba islaamnimo u dirir ma kamay ahayne waxay ahayd xamiyad iyo qabyaalad u dirir ayay ka ahayd subxaana allah marka tobankaa nin ee marka calanka lagu dilay waa isku hal qoys oo waa reer bani cabdidaar waxaa jar uga tallaabsaday oo godkaa ku ku riday oo nimanka muslimiinta ah ee ciddii kasoo horbaxdaba gam ka sinaya uga hor tallaabsaday wuxuu abu sufyaan oo kaga cadhaysiiyey intaan dagaalka la bilaabin oo ku yidhi waxaad waa ogeydeen dagaalkii hore waxaad saad noo gasheen iyo calankii siduu burburay iyaguna wacdarahaasay dhigeen laakiin waxay markiiba u kallaheen cadaabtii iyo walcaada bilahi iyo naartii waxaana halkaasaana lagu gumaaday nimanka reer bani cabdidaar markuu raggaas tobanka ahi ay dhinteen ayaa waxaa qabsaday calankii wiil yar oo ka mid ah reer bani cabdidaarkan u shaqaynaya oo addoon u ahaa kiibaa qabsaday kana way dileen kana waa laga takhallus kadibna maxaa dhacay waxaa dhacay in calankii nimankii mushrikiintii gaaleed in uu dhulka ku dhaco oo cid qaadaba la waayo oo cid ku dhacdaba la waayo waayo ciddii qabataa waa meyd way dul taalla rag baa suugaya subxaana allahi alcaliy alcadiim dagaalku intaasoo keliya kamuu ekayn oo meesha kan halkan calankan la isku laynayo oo keliya kumuu ekayn ee dhammaan meelaha kaleo dhan waa ka socday dagaalku waa ka socday laakiin markiiba markii muslimiintu awoodoodii ay bilaabmantay iyo sidai calankii gaalada markii dhulka la dhigay waxaa sare u kacay iimaankoodii iyo ruuxil iimaaniya baa sare u kacay ididiila ayay galeen kadibna hal mar ayay ku qaadeen hujuum ama weerar waxay ku qaadeen sufuuftii gaalada waxa wacdara dhigay maalinta tan abudujana radia allahu canhu ardaa saxaabigii waaranka cas uu ku sitay madaxa seefta rasuulkana sala allahu alayh wasalam gacantiisa ku watay ee faraskiisana saarnaa ayaa maalinta tan aada u dagaalamay gaal kasoo horbaxay ma jiro ilaa kurtiisa oo duulaysa ayuu hordhigay subxaana allah wuxuu leeyahay zubayr bnu alcawaam radia allahu canh waxaa ka mid ahaa nimanka mushrikiinta gaaleed nin ku kastoo naga dhaawacmaba dhaawac tirayo dilay markaasan waxaan hoosta ka yidhi buu leeyahay ilaahow bal muukan abudujaana kasoo horbaxo subxaana allah isla markiiba abudujaana ninkii kasoo horbaxay wuxuu yihi ninkii mushrika ahaa ayaa abudujaana seef ku dhuftay seeftiibaa jabtay markay seeftii jabtay ayuu abudujaana kusoo jeesto kaana waa ka takhallusay subxaana allah ilaaliya alcadiim marka abadujana radia allahu canhu maalinta tan dagaal aada u weyn ayuu dagaalamay xataa waxay gaadhay sidii ay u eryanayeen ay loo bacsanayeen nimankii gaaleeda mushrikiinta ahaa in ay gaadhaan safafkii iyo meeshii dumarku ay joogeen iyo naagihii doonayay inay booriyaan ku booriyaan nimankan gaaleed dagaalka oo abudujana wuxuu galay safafkii ugu dambeeyey oo xataa madaxa wuxuu kaga qabtay gabadhii hogaaminaysay naagaha kan gaaleed ee la odhan jiray hinda bintu cotba ayuu madaxa kaga qabtay seeftii wuxuu leeyahay zubayr waxaan arkay abudujana oo madaxa seefta kaga haya gabadhii hinda la odhan jiray markaasuu seeftii dhanka kale ballaca u rogay iyadoo xaggii afka ahayd intuu ka rogay buu madaxa ka rogay markaasuu wuxuu lahaa badujana waxaan ka xishooday inaan seeftii rasuulka sala allahu alayh wasalam aan ku dilo gabadh dagaalkii runtii markiiba dhanka muslimiinta ayuu dhankooda ahaa oo guushu xaggooda ayay markiiba raacday waxaa kaloo maalinta tan aada u dagaalamay batal ka mid a abtaashi muslimiinta xamza bni cabdilmutalib dagaal aada u ba-an ayuu geystay dadka ciddii kasoo horbaxdana waa laayey wax aanay kasoo kaban karayn ayuu ku dhuftay laakiin waa ogtihiin abdaasha ama ragga dagaalka markay ka qayb galaan ragga abdaashooda ah marka horeba shirqoolla ayaa loosoo loosii dhigaa oo intaanu dagaalku aanu dhicin ayaa shirqool ka hor lasoo maleegaa dhagar oo la dhahda ninkaas sidaas iyo sidanaa lagu khariijinaya marka xamza ibnu cabdilmutalib radi allahu canhu isaguna dagaalkan uu ku shahiiday waxaana sabab oo ahayd shirqool loo soo maleegay sababta loo dilayay xamza ibn cabdilmualibna waxay ahayd waxa weeye ninkii dhibta badan u geystay nimankan gaaleed xilligii dagaalkii beder marka waxshiyi oo ahaa ninkii dilay ayaa ka sheekeynaya sidii loo dilay xamza ibn cabdilmualib waxa uu leeyahay waxaan ahaa wiil yar oo addoon u ah jubayr ibnu mucim wuxuuna yidhi ninkan kan adeerkii baa lagu dilay dagaalkii beder markaa cadha haysay wuxuu yihi markaa wuxuu gu yihi haddii aada xamse soo dishid xor baad marka anigu waxaan u dagaalamayay buu leeyahay waxsheyi inaan xoroobo waxaanan aada u aqaanay buu leeyahay xarbadda marka aan fallaadh ganayo ama waran aan tuurayo lamaan seegi jirin oo meesha aan ku tuuro waan la heli jiray buu leeyahay dabadeedna wuxuu yihi waxaan helay xamza ibnu cabdilmutalib oo la moodo awr baarqab ah sida uu dadka u dagaalamayo oo ciddii kasoo horbaxdaba cid u dhowaataba la la-yahay deetana nin baa kasoo horbaxay buu leeyahay la odhan jiray sibaaca ibnu cabdilcuza ninkaasaa kasoo horbaxay markaasuu markuu xamza arkay ayuu ku yihi halumma yabna maqtacati lbuduur soo dhowow kay hooyadii buuryada dadka ku geni jirtay oo subxaan allahi ilcaliy alcadiim wuxuu leeyahay hooyadaa dadka gudi jirtay soo carar buu ku yihi uu kaga xanaajinaya marka ninkan kan gaalka kiibaa soo orday buu ku leeyahay waxshigii baa ka sheekeynaya wuxuu le kiibaa soo orday rasuulka wuxuu u yimi xamza ibn cabdilmutalib buu horyimi deetana nabar weyn oo aanu kasoo kici karin buu xamzana ku dhuftay waxshigina wuu gabaday oo dhagax ama geed hoostiiba ku gabaday kadibna markuu xamza ibn cabdilmutalib uu soo dhowaaday ayuu ku tuuray warankii uu ku tuuray markaasu wuxuu ka gashay halkaa calooshiisa radia allahu canhu ardaah ilaa la dhaho meelaha kaadihaysta halkaas mataanada agteeda ayay kaga dhacday oo dhanka kale ayay ka baxday radia allahu canhu ardaa iyada oo ay dhaawicii ku yaallo oo uu warankaasi uu ka taagan yahay ayuu wuxuu leeyahay waxshiy dhankaygu kusoo dhaqaaqay isagoo dhaawaca oo warankii labada jidhkiisa labada dhanba uu ka dhex baxay markaasuu soo eryeeday buu yihi laakiin radia allahu canhu ardaa waa dhacay oo waa halkaasuu ku geeriyooday uu ku shahaado qaatay radia allahu canhu wa ardaa muslimiintii aada bay u dagaalameen maalintan waxaa ka mid ahaa dadkii dagaalamayay saxaabadii waaweyneyd ee uu ka mid yihiin abubakar iyo cumar iyo caliy iyo zubayr ibnu cawaam iyo muscab ibnu cumayr iyo usayd ibnu xadiir iyo sacad ibnu mucaadi iyo sacad ibnu cibaada talxa ibnu cubaydillah sacad ibnu abi waqaas ragga madaxda ah ee qaadadii waa ugu waaweyneyd muslimiinta ayaa maalintan aada u dagaalamayay ridwaan ullahi calayhim waxaa ka mid ah raggii wacdaraha dhigay raad weyn iyo saameyn weynna kaga tegay islaamka xandale hasiil lmalaaika radia allahu canhu ardaa xandale markaas habeenkaas uu dagaalku dhici doono isagoo oo xaaskiisii la jooga oo janaabo qaba ayaa la yeedhay yaa khayl allahi irkabi yaa khayl allahi irkabi subxaana allah markuu maqlay codkii iyo dhawaaqii dagaalka ayuu markiiba soo baxay isagoo janaabaysan ayuu soo baxay ridwaan ullahi calayh markaasuu faraskiisii iyo seeftiisii soo qaatay dagaalkiina waa ka qayb galay dabadeedna wuxuu doonay inuu dagaalka inuu wuxuu eegtay ninkii qaadada u ahaa mushrikiinta oo ahaa abasufyaan in uu dilo ayuu ayuu damcay marka kan waana kusoo dhawaaday waana ku adkeeyay seefihii markuu ku badiyey ayaa ninka la dhahdo shidaad ibn ibn alasad ayaa isagana kasoo gaadhay ninkii abu sufyaan oo badbaadiyeyo ninkii xandale ahaa radia allahu canhu halkaas ayaa nabar lagu lagu dhuftay waana geeriyooday halkaasaanu ku shahaado qaatay radia allahu canhu muslimiintu way jebiyeen runtii horaadkii dagaalka kan muslimiintu way jebiyeen nimankii gaaleed iyada oo gaaladu weliba ay ka tiro badan yihiin xagga saanadana ay ka hub badan yihiin haddana way jebiyeen oo waxau leeyahay zubayr ibn alcawaam oo dagaalkan ka qayb galay waxaan aragnay markii aan aan nimankii gaaleed dagaalka aan kaga aan kaga roonaanay dumarkii ayaan aragnay buu yidhi oo firdhanaya o ordaya oo fuulaya awrtii oo hagaajinaya in ay ay doonayaan inay firdhadaan oo baxsadaan oo goobta dagaalka ka cararaan intaas markay dhacday subxaan allah ayaa waxaa dhacay qalad aada u weyn runtii oo dagaalka dhan iyo macrakadii dhanka kale ka dhigay oo guushu waxay markan haysatay muslimiinta laakiin guuldarro u keentay muslimiintii iyo sufuuftii muslimiinta qaladkana wuxuu ka yimi nimankii rumaadka nimankii tuurayay fallaadha ee nebigu sala allahu calayhi wasalam uu amray in aanay meelashii ay taagan yihiin aanay marnaba kasoo dhaqaaqin haddii laga laga guul ay guulaystaan muslimiintu ama ay laga guulaystaba inay meeshooda ay joogaan oo aanay kasoo dhaqaaqin hadalka rasuulkuna waa hadal aada u cad nimankii ayaa qalad galay saxaabadaas markii ay arkeen in nimankii gaaleed ay yaaceen oo ay firdhadeen ayaa waxay isku dhaheen kontonkii saxaabiya buurta saarnaa jabal rumaa saarnaa waxay isku dhaheen alghaniima alghaniima waayo waxay arkeen muslimiintii oo cadowgoodii wixii ay ka tageen ee hub iyo saanad lahaa iyo duruucdii wixii ay ka tageen urursanayo deetana waxay dhaheen alghaniima alghaniima deetana afartan ka mida kontonkii ayaa kasoo cararay buurtii waxaa la hadlaya cabdillaahi ibnu jubayr oo ka mid ahaa ninkii hogaaminaya kontonkan kan uu nebigu u xil saaray inay buurta saarnaadaan oona kasoo dhaqaaqin cabdillaahi baa wuxuu ku lahaa warma waxa ilowdeen waadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ee idinku lahaa waxa kasoo dhaqaaqina meesha aad taagantihiin haddii nala laayo iyo haddii aan anagu guulaysanaba uma dheg uma sii jalaqsiinine way ordeen afartankaasi dabadeedna toban keliya ayaa kusoo hadhay buurtii dhabarkii muslimiintuna waa banaanaaday fursadana waxaa sugayay nin geesi ah khalid ibn lwalid oo nin macaskar ah ahaa yani militariga aada u yaqaaniyo dagaalada markii uu arkay inay fursadaasi banaan tahay uu arkay toban nin oo keliya meesha taagan ayuu fardihiisii kusoo daayay meeshii buurta ahayd dabadeedna raggii intii yarada tobankii ninna waa xasuuqay cabdillaahi iyo saxaabadiisiiba dabadeedna dhabarkii muslimiinta waxaaba ka yeedhay qaylo dhahaysa nimankii kufaartii quraysheed ayaa xagga dambe kaga yimi muslimiintii dabadeedna dhawaaq baa dhacay oo ninkii ibliisa shaydaankaha lacaynkaha lacanahu llahu uu ku dhawaaqa uu leeyahay waar gaaladii kale sii yaacaysay ee sii ordas ordaysay ee firdhanaysay goobta dagaalka ka ordaysay u dhawaaqo ku yidhi meeshii isbedel baa yimi ee dib u soo noqday wayna soo noqdeen runtii deetna calankii dhacay ee loogu taag waayay inay cid qaadato ayay gabadhi qaadatay laodhan jiray cumra bintu calqama gabadhan ayaa calankii luxday oo babisay deetna gaaladii waa kusoo ordeen oo waa kusoo urureen oo muslimiintii ay xaggoodii hareereeyeen ilaa ay xagga hore iyo xagga dambeba ay kasoo weerareen oo la hareereeyo iskuweerba laga qabtay muslimiintii rasuulku sala allahu calayhi wasalam markan wuxuu joogay muslimiinta ama ciidanka muslimiinta dhabarkooda markuu arkay in isbedelkan uu yimi keliya waxaa la joogay sagaal ka mid a saxaabadiisii ridwaanullahi calayhim dabadeedna markuu arkay inay arrintii dhanka kale isu rogayso oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagana weliba si gaar ah loo beegsanayo uu og yahay isaga oo marka kan ammaankiisa u baxsan karayay ayuu rasuulka ilaahi sala alla alay wasalam dhawaaqay cod aada u dheer isagoo le yaa cibaad allah yaa cibaad allah halumma halumma isagoo le addoommadii ilaahayow xaggayga usoo caraba halumma ilay xaggan kaalaya oo muuminiintii iyo dadkii saxaabada ahaa ugu yeedhaya inay dagaalamaan oo markan wuxuu doonayay in rasuulku sala allahu alayh wasalam in uu awaamir uu siiyo saxaabadiisii marka codka rasuulka gaalada way wadageranaysa iyo mushrikiintu markii ay maqleen codkiisiiba xaggiisiibay ku jeesteen dabcan way ku yaaceen oo waxay doonayeen inay ka takhalusaan rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam muslimiintii markii ay isbedelkani u yimi saddex qolo ayay kala noqdeen qolo way oroday oo dhankii magaalada madiina ayay u yaaceen qolo kalena buurtii ayay fuuleen qolo kalena waxay ku dhex darsameen labadii qolo ee kuwii xagga dambe ka yimi iyo kuwii xagga hore ka yimi ay iskaga dhex darsaneen mushrikiintii dabadeedna diil badan ayaa ka dhacay meesha oo muslimiin badan ayaa lagu dilay halkaa goobtaas ilaa xataa muslimiintu laftigooda ay kala garan waayeen cidda colka ah iyo cidda ay isla socdaan oo mid ka mid a saxaabada qolyo ka mid a saxaabada rasuulka sala allahu alay slam waxay dileen yamaama oo saxaabi ahaa yamaamana xudayfa ibnu lyamaama aabihii weeye radia allahu canhuma deetana ninkan markii ay dilayeen odayga kan ayuu aba xudayfa qayliyo yidhi war waa aabbahay waa aabbahay ninkan waa nin muslin oo aabbahay weeye laakiin umaysan joojinin manaysan maqlaynin wayna dileen marka waxayna tusinaysaa jahwareerku halka uu ka gaadhay oo xataa muslimiintii ay bilowday in ay isdilaan duruufta noocaasa ah ee sidaa u adag ayaa haddana waxaa la maqlay cod leh qutila muxamed muxamedna waa la dilay subxaan allah deetana mar keliya ayay muslimiintii macnawiyaadkoodii hoos u dhacday oo ididiiladoodii hoos u dhacday dabadeedna waa iska fadhfadhiisteen oo seefihii iyo warmihiiba waaba iska dhigeenba rag dagaal udii rag dagaalamayaba uma ekeenba laakiin waxaa soo maray rag kamida saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam anas ibnu nadar radia allahu canhu ayaa soo maray saxaabadii oo niyad sabsan markaasuu ku yihi war maxaad sugaysaan markaasay dhaheen rasuulkii ilaahay baa la dilay markaasu wuxuu ku lahaa istaaga oo ku dhinta wixii uu ku dhintay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam dabadeedna wuxuu lahaa allahuma innii actadiru mima sanaca haaulaa ilaahayo wan kaa cudurdaar baan ku weydiisanayaa nimanka kani waxay sameeyeen muslimiintu waxaan kaloo kaa ka beri ahay nimankan gaaleed waxaan ay sameeyeen mushrikiintu waxay ku sameeyeen muslimiintiina ilaahayo beri ayaan ka ahay buu leeyay dabadeedna waxaa soo waxau soo maray anas ibnu nadar isagoo seeftiisii wata ayuu wuxuu soo maray sacad sacad ibnu sacad ibnu mucaad markaasu wuxuu ku lahaa anas baa wuxuu ku lahaa waah riix iljanna inii ajiduhu duuna uxud allah allah wuxuu leeyahy allan ku dhaartee riixdii jannada yacni urtii jannada waxaan ka helayaaba buurtan uxud sokodeeda yaa salaam dabadeedna saxaabigani waa orday oo waa la dagaalamay nimankii gaaleed waana la dilay halkaasaan ku shahaado qaata oo xataa markii dambe meydkiisii la doonaya in lasoo qaado radia allahu canhu ardaa waxaa la garan waayey jidhkiisii oo walaashii ayaa garatay suulkiisa jidhkiisu meel nool muu lahayn oo dhowr iyo siddeetan dacna iyo nabar baa lagu dhuftay oo isugu jira seef iyo waran iyo fallaadh subxaana allahi alcali alcadiim waxaa kaloo ka mid ah raggii marka saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ee aan iyagu istaagin ee aan nasanin mar keliya thaabit ibnu daxdaax radia allahu canh wuxuu soo maray saxaabadii rasuulka markaasu wuxuu yihi haddii rasuulka ilaahay la dilay kaca oo istaaga oo wixii uu ku dhintay rasuulka ilaahay ku dhinta ilaahayna waa nool yahay mana la dilin isaga ee waa nool yahay mana dhimanayo ee dagaalama oo iska dhiciya ragga deetana wuxuu ku cararay dhankii u khaalid iyo fursaantoodii ay joogeen ee qolyihii xagga dambe kaga yimi muslimiinta waa la dagaalamay kooxda tanna waana la dilay radia allahu can isna halkaasuu ku shahaado qaatay qolyihii marka kan ordayay ee islahaa magaalada maka magaaladii madiina ku yaaca muslimiinta ahaa markii arkeen raggan geesiyada ah anas ibnu nadar iyo thaabit ibnu daxdaax iyo ragga kan markay arkeen ay markeliya waxay dareemeen geesinimo oo inay wax iska dhiciyaan bay dooneen dib bay usoo noqdeen wayna ka shalloobeen waxa ay sameeyeen oo waxay ku fakerayeen markay magaalada madiina tagaan inay isu dhiibaan oo magangelyo ay weydiistaan ninkii cabdillaahi ibnu ubaya la odhan jiray munaafiqii kala qaybiya dadka muslimiinta ah ayay doonayeen inay isu dhiibaan deetana way diideen fikirkan fikirka noocaasa waxayna dhaheen waan dagaalamaynaa dagaal baanaan ka xignaa dhimano ayaan ka xignaa inta aan isu dhiibi lahayn nin munaafiq ah oo gaal ah wayna dagaalameen qolyahaasi waa qoladii qoladii labaad waxay ahayd qolada kale waxay ahayd qoladii rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam kusoo hadhay oo waxay ahaayeen qolyadan rasuulka kusoo hadhay saxaabadii waaweyneed baa ka mid abubakar iyo cumar iyo caliy iyo sacad ibnu sacad ibnu waqas iyo talxa ibnu cubaydillah iyo abaa cubayda ibn aljarax raggaas ragga ah oo ka mida dhammaantood tobankii ama casharati almubashiriina biljanna ridwan ullahi calayhim ayaa rasuulka ilahi sala allahu alayh wasalam markii kusoo hadhay xaggiisii laakiin intaanay raggani aanay imanin rag baa kale ugu horreeyy laakiin marki markay maqleen nimankii gaaleed codkii rasuulka markii uu dhawaaqayay markii ay maqleen rasuulka sala alla alay slm codkiisii ayay garteen inuu nebigu halkan joogo deetana way kusoo haadeen oo waxay dooneen inay ka takhalusaan rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam deetana wuxuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu alay salam sagaalkii keliya kusoo hadhay ay wuxuu ku yihi kuwa kan man man yarudduhum cana walahu ljanna kuwan yaa inaga celinaya oo janno iska leh ama waa riwaayo kalen leedahay rafiiqi fi ljanna oo jannada igula rafiiqaye sagaalkii toddoba ka mid ah ayaa markii ugu horreysay saxaabi ansaari ah baa baxay waa dagaalamay waana la dilay ku kala baxay waa la dagaalamay waa la dilay ku kala baxay waa dagaalamay waana la dilay toddoba ka mid ah sagaalkii ayaa halkaa ku shahaado qaatay ridwaanullahi calayhim waxa keliya oo kusoo hadhay rasuulka ilahi sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa talxa ibnu cubaydillah iyo sacd ibn abi waqaas ridwaan ullahi calayhim labadaas saxaabi oo keliya ayaa kusoo hadhay fursad ayay markaa heleen nimankii gaaleed oo ay kaga takhallusaan rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam markaa sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu walaalkii oo qolya qolyahan gaalada u dagaalamayo oo la odhan jiray cutba ibn abi waqaas oo isaguna gaal ahaa rasuulka ilaahay dhagax buu kusoo tuuray markaasuu dhagaxiina wuxuu ku dhacay nebiga ilahi sala alla alay slam halkaas dakhar buu u geystay dhafoorkiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh maadaama gaaladu ay dareensanaayeen in rasuulka ilahi sala allahu alay wasalam uu halkan joogo ninka la dhahdo cabdillahi ibnu shihaabna waa kusoo haaday oo waxa uu ku dhuftay rasuulka sala allahu alayh wasalam jeenigiisa ayuu ku dhuftay kadibna cabdillahi ibnu abi qami ah oo gaal ahaa isaguna ayaa nebiga ilaahi sala allahu alay wasalam isna madaxaysa dhaawac soo gaadhsiin deetana waxaa jabtay rasuulka dhool dhooshiisaas ilkihiisaas mid ka midaba laba ka midaba nebiga sala allahu alayh wasalam jabay sidoo kale rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waxaa galay halkan lafta ka sokaysa ama ka hooseysa isha ayaa waxaa ka gashay wixii uu madaxa ku sitay qaladkii uu madaxa ku sitay ayaa ka gashay rasuulka sala allahu alayh wasalam oo dhaawac u geysatay madaxiisa markaasuu lahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam sidee bay u liibaanayaan qoom nebigoodii dhiig wejigiisa ka daadiyey markaasuu haddana waxau lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam alla ilaahayow allahuma akfir liummatii liannahum laa yaclamuun ilaahayo u dembi dhaaf ummadayda waayo maba garanayaanba aqoon umale waa jaahiliintaasi nebigoodii dilaya radia sala allahu alayh wasalam maalintaa raggii difaacaya rasuulka waxaa ka mid ahaa sacad ibnu abi waqaas iyo talxa ibnu cabaydillah labadan saxaabi ayaa aada u difaacay rasuulka ilahi sala allahu alayh wasalam waana labadii nin ee kasoo hadhay toddobadii sagaalkii nin ee nebiga difaacayay toddoba ka mid a markiiba ay eesheen ee la dilay iyaga rasuulku wuxuu ku lahaa sacad ibn abi waqaas irmi fidaka abi wa ummi ku tuur buu leeyahay warmaha iyo iyo fallaadhaha ku tuur waxaan kugu furanayaa aabbaha iyo hooyadii waana laqabka saxaabigii keliya uu rasuulku sala alla alay wasalam aabihi iyo hooyadiiba uu ugu jamciye uu wada kulmiyey ayuu ahaa sacad ibn abi waqaas halkaaba talxa ibnu cubaydillahi isaguna radia allahu canhu maalinta tan aada u dagaalamay markii la dilay toddobadan ka mid a saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa isagana waxaa soo gaadhay dhaawac fara badan maadaama uu isu dhigayay waran kasta iyo seef kasta iyo fallaadh kasta lagu soo tuuro dhanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu isu dhigay kadibna waxaa faalig noqotay oo qallashay gacantiisii gacantiisii mid ka mid a waxaana go-day farihiisii radia allahu canhu ardaa markuu xanuunkii dareemay ay wuxuu odhanayay xas yani xas wuxuu uga jeedaa marka qofka xanuunka uu dareemo ah halkan kan idhaahno oo kale ayuu isagu yidhi xas markaasuu rasuulku wuxuu ku lahaa dad odhan lahayd markaad xas tidhi bismi illaah waxaa sare kuu qaadi lahayd malaa'igta rabbi dadku oo ku daawanaya ayay malaa'igtu sare kuu qaadi lahayd subxana allahi alcali alcadiim maalintan talxa radia allahu canhu waxaa soo gaadhay sagaal iyo soddon dhaawac baa soo gaadhay subxaana allah waxayna tusinaysaa sida uu naftiisa ugu huraayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasuu rasuulkuna ugu bashaarinayay inuu shahaadada heli doono maalin maalmaha ka mid a markaasuu ku lahaa ciddii doonaysa in ay aragto shahiid dhulka dhul socda ha eegto ninka la dhado talxa ibnu cubaydillah talxa marka kan sanadkii saddexaad hijiriga wey wuxuuna geeriyoon doonaa dhowr iyo labaatan in ka badan dhowr iyo labaatan sano soddon sano ku dhowaad ama soddon sanoba ka badan ayaa ayuu shahiidnimo ku geeriyoon doonaa haddana nebigu sala allah alay wasalam markaas ugu sii bushaarinayaa inuu shahiid uu ku dhiman doono radia allahu canhu arda wuxuu dhimanayaa xilligii khilaafadii cali ibn abi aalib radia allahu canhuma waxaasoo dhan waxay dhaceen oo weerarkaa lagu soo qaaday rasuulka sala alla alay slam muddo yar gudaheed muslimiintiina markiiba rasuulka ilahi way kusoo gaadheen oo waxay way soo gaadheen oo waxay u sameeyeen jidhkoodii iyo sayfahoodii ay wateen waxay ka sameeyeen gidaar ay ku difaacayaan rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam qofkii ugu horeeyey yimi wuxuu ahaaye mucaawanada iyo soo gaadhay markiiba rasuulka ilahi rasuulka ilahi sala alla alay slam ababakar buu ahaa deetana waxaa yimi abaa cubayda radia allahu canh abaa cubayda markii uu yimi rasuulka ilaahi sala alla alay wasalam ayuu ka saaray koofiyadii markaa madaxa ku sitay halkan nabarkii kasoo gaadhay yacni ay ku samaysay isha hoostiisa halkaas lafta hoosteeda nabarkii kaga dhacay ayuu ayaa abaa cubayda radia allahu canhu oo afka halkaa ilkihiisa mid ka mid a ayuu yidhi kaga soo saar xalqadii deetana iligiisa fo foolka koowaad ayaa soo dhacay haddana tii labaad buu kasoo saaray labadii foolba halkaasay kaga soo dhaceen radia allahu canhu wa ardaa waxayna tusinaysaa yacni sida ay saxaabadu ku dadaalayaan ama iyagoo haba dhintaan oo haba go-aan inay rasuulka ilaahay badbaadiyaan ridwaan ullahi calayhim xiliyada intii lagu guda jiro saxaabadii rasuulku badankoodii qaar badan baa yimi waxaa kamid ah cumar iyo abaadujaana iyo muscab ibnu cumayr iyo cali ibn abi aalib iyo abu talxa iyo qaar kale ayaa yimi jawigu markuu sidaa uu yahay waxaa laba laabmay haddana nimankii gaaleed tiradoodiiba aada u laba laabantay oo way iska daba dhaceen way iskasoo daba yimaadeen waxayna siyaadiyeen culayskii iyo daqdigii ay ku hayeen muslimiinta ilaa ay sababeenba in rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam iyaga oo kusii socda buurta xagga buurta dooni inay fuulaan inuu rasuulku uu ku dhacdo good deetana lugtiisa ama ruuggiisu sala allahu alayh wasalam ruuggiisii sharafta lahaa ay wax noqoto nabar uu soo gaadho sala allahu alayh wasalam saxaabigan aba abu talxa ayaa markuu rasuulka ilahi sal ly slam soo gaadhay ayuu wuxuu naftiisa ayuu wuxuu uga dhigay gidaar oo kale oo waran kasta iyo leeb kastoo lasoo tuuro isagana waa isaga dhigay sidoo kale abudujaana markiu yimisna wuxuu isu dhigayay dhabarkiisa wuxuu u dhigayay dhammaan leebabka iyo waxay soo tuuraan nimanka gaaleed ee doonaya inay rasuulka ilaahay khaarijiyaan waxaa ka mid ahaa raggii marka kan soo gaadhay rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam saxaabadiisi xaatim xaatib ibnu abi baltac xaatibna sacd ibn abi waqaas saxaabiga radia allahu canhu ardaa walaalkii cutba ibn abi waqaas oo aynu soo nidhi waa kii sababay in nebiga labadiisa dhoolota ay soo dhacaan kii sababay oo gaal ahaa ayuu ku haaday isagu markiiba deetana kurtiisii ayuu tuuray oo waa kala wareejiyey gebigiisiiba kaasna faraskiisi iyo seeftiisina waa soo qaatay xaatim xaatib ibn abi baltac radia allahu canhu sacdin abnuqaasna markuu arkayay dee walaalkiioo gaal ah oo la dilay umuusan naxaynine nebigiisibaabuu ilaalinayay oo waxaabuu kamid ahaa labadii nine keligee kusoo hadhayba rasuulka ilahi sala alla alay wasalam arrintaas waxay keentay in saxaabigan qataada ibnu nucmaan isagana ay dhib ay dhaawac soo gaadho warmaha iyo waxa la tuurtuurayo dhaawac kasoo gaadho oo ishu ay kasoo dhacdo deetana rasuulka ilaahi ba sala allahu alayh wasalam mucjizadii rasuulka ilahi sala allahu alayh wasalam ayaa ishiisii masaxay markaasay kusoo noqotay sidiisii iyo si ka wanaagsanba ishiisii mucjisadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam sidoo kale maalinta tan waxaa dhaawac badan uu soo gaadhay cabdiraxmaan ibni cawf radia allahu canh oo afka ayaa lagaga dhuftay isagana nabar labaatan dhaawac ku dhowaadna waa soo gaadheen oo xagga lugta ayaa dhaawac badan kasoo gaadhay oo waa dhintinayay isaguna oo dhaawacaasa soo gaadhay waxaa kaloo la dilay maalinta tan aba saciid alkhuduriy saxaabigan abi saciid alkhuduriy aabihii ayaa la dilay oo saxaabi isaguna ahaa markaas intaanu dhimanin ee aanu shahaadada qaadanin buu rasuulku wuxuu lahaa sala allahu alayh wasalam waar ciddii doonaysa inay eegto nin ahluljanno ah ninka ha eegto waalid abi saciid alkhuduriy abi saciid alkhuduriy waalidkiis ama aabihii ha eegaan ninkaas ayaa ahluljanno ah dagaalkan waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah in haweenkii muslimiintu ay ka qeyb qaateen xataa inay la dagaalamaan oo la diriraan nimankii gaaleed saxaabiyadda umu camaara radia allahu canha ayaa waxay ka qeyb gashay dagaalka kan oo waxay difaacday maalinta tan rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam xataa inay ku dhowaatay ninkii cabdillahi ibnu abi qami ah ee nebiga nabarka u geystay inay isagana ay dhaawac weyn ku dhufato marka way dhaawacday isagana laakiin laba diric buu siitay oo ninkaasi waa ka firdhaday iyadana waxaa soo gaadhay laba iyo toban dhaawac ayaa soo gaadhay radia allahu canha saxaabadii maalintaa ku dhimatay ee ku shahiiday waxaa ka mid ahaa saxaabigii calanka muslimiinta waday oo muscab ibnu cumayr radia allahu canh muscabna dhaawacbaa soo gaadhay ma- ee, waxaa soo gaadhay een, ee, dhaawacbaa markii hore loo geystay gacantiisa midiga ku sitay een, ee, calanka uu ku babinayay ayay ku dhufteen deetana gacanta midig ayuu had- gacanta bidix ayuu haddana ku qabtay haddana gacanta kale ku dhufteen markuu dhulka ku dhacay ayuu halka xabadkiisii iyo shafka ku qabtay calankiisii ilaa ay markii dambe dileen radia allahu canhu waardaa Een, markii ay muscab dileen radia allahu canhu waardaa ayaa waxay dhaheen nimankii gaalada quraysheed "Ee, waan dilay moxamed sababtaa muscab nin aada u qurux badan buu hayay nebiga u eeg sala allahu calayhi wasalam markaasay dhaheen waan dilnay moxamed rasuulullah waan dilnay moxamed dabadeedna warkii ayaa faafay markuu warkii faafayna een, nimankii gaaleed waxay u maleeyeen inay moxamed dileen oo kaga takhaluseen Een, muscab markii uu dhintay radia allahu canhu rasuulka ilaahi wuxuu u dhiibay raayadii iyo calankii wuxuu u dhiibay caliy bn abi taalib oo isaguna maalinta tan si aada u weyn u dagaalamay Een, kadibna rasuulka ilahi sal alla alay slm iyo saxaabadiisii een, waxa ay banaysteen wa dariiq iyo waddo iyo jid ay ku gaadhayaan buurta ayagoo oo doonaya inay buurta eersadaan waxaa ka horyimid saxaabadii rasuulka sala alla alay slam mid ka mid ahaa kacab ibn abi malik radia allahu canh ayaa ka horyimi markaasuu markuu arkay rasuulkii ilaahay sala allahu alay wasalam yuu dhawaaqay waayo saxaabadu waxay moodaysa inuu rasuulku dhintay shaa'icadii iyo wixii ay akrinayeen nimanka gaaleed ee lahaa moxamed baan dilnay iyo qaar badanoo ka mid a saxaabadii rasuulku sala allahu alayhi wasalam ay rumaysteen deetana ninkana dhawaaqay kacab ibn abi malik deetana waa waa u yeedhay deetana saxaabo badan baa ka daba yimi markay arkeen inuu rasuulku nool yahay isagoo le bushaaraysta rasuulka ilaahay waa kan deetana soddon ka mid a saxaabadiisii ku dhowaad ayaaba yimi oo buurtii soo fuulay kadibna intii ay buurta lasoo fuulayay ayaa nin gaal ahaayoo la odhan jiray cusmaan ibn cabdillahi ibn almadiira ayaa ka daba yimi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam isagoo faras wata oo leh badbaadi maayo moxamed inta aan anigu nool ahay badbaadi maayo intuu isla qaylinaya isla weynaa ay wuxuu ku turunturooday god meesha ku yaalay deetana waa ka dhacay faraskii markuu faraskii ka dhacay godkii ku dhacay ayaa saxaabi ka mid a saxaabada rasuulka sala allahu alay slam isku sii daayay waa xaarit ibn xaarit ibnu sama ayaa ku booday deetana lugta ayuu nabar kaga dhuftay waana dhaawacmay markuu nabarkii ku dhuftay nabar aanu kasoo kabanaynin ayuu s- kasoo qaatay een, hubkii iyo wixii uu watay laakiin saxaabiga kan ee, xaarit ibn ibnu sama markii uu soo dhaqaaqay ayaa waxaa soo jaleecay nin kaloo gaal ahay la odhan jiray cabdillahi ibni jaabir ninkaas ayaa soo fiiriyey dabadeedna wuxuu ku dhuftay saxaabigan xaaris halkaas een, een, garabka ayuu ku dhuftay laakiin saxaabi kale oo khatar ah saxaabiga abudujaana ninkii waranka casm een, madaxa ku watay ee seefta rasuulkana watay sala allahu calayhi wasalam ayaa ku soo haaday oo sida libaaxa oo kale ugu soo haaday oo kurtiisii duuliyey oo waxay u duushay kurtiisu sida ay u duusho marka lafta timirta lagu dhufto een, dhagax weyn lagu dhufto oo kale ayay kurtiisu u haaday sida ugu dhuftay een, ninka gaalka ah subxaana allahi alcaliy alcadiim kadibna muslimiintii iyo ciidamadoodii iyagoo oo nidaamsan hadda subxaan allah iyagoo nidaamsan ayay buurtii fuuleen markii ugu horreysay bilaa nidaam ayay ahaay way kala yaaceen saddex qolo kala wada noqdeen badankoodii waa la dilay qolo way yaacday qolo kale way iska farfadhiisatay subxaan allah laakiin markii ay- ay sheen- kusoo noqotay ididiiladii dagaalkii inay wax iska celiyeen ayay markiiba isnidaamiyeen rasuulka ilaahay bay u yimaadeen dabadeedna si nidaamsan ayay uga baxeen dagaalka buurtiina way fuuleen saxaabadii kalena way ka daba yimaadeen oo wadda iyo dariiq ayay soo furteen oo buurtii ayay soo fuuleen waxaana ku fashilmay halkaa isku daygii ay doonayeen gaaladu inay ku khaarijiyaan rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam een, markii nebigu sala allahu calayhi wasalam u gaadhay buurta tan halkan labada buurood dhexdooda markii ay tageen nebiga iyo saxaabadiisu ayaa ninkii la odhan jiray ubaya ibnu khalaf oo gaal weyn ahaa oo nebigi ilaahi sala allahu alay wasalam looga taag waayey diinta islaamka muddo aada u badan oo xilligii magaalada maka ay uu- uu joogay nebigu yaa saxaabadu dhib badan ku hayay ayaa markana soo haado waxa uu yidhi allan ku dhaartay badbaadi maayo maxamed buu leeyahay intan anigu nool ah markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ku yidhi mid ka mid a saxaabadiisii waa kuma cidda hadlaysa markaasaa loo sheegay inuu ubaya yahay markaasuu wuxuu yidhi ii dhiib waranka ii dhiib ee, ee, leebka iyo qaansada ayaa loo dhiibay wuxuu kasoo qaatay markaa saxaabigiisii xaarita xaariis ayaa u dhiibay rasuulka ilaah sal alla alay wasalam leebkii iyo qaansadii rasuulku waa ku beegay marka ninka kan ubaya ibnu khalaf faras buu wataa wuxuu xidhan yahay hubkiisii u diyaarsan yahay wuxuu xidhan yahay markaa diric dirciguna waa waxaan dusha laga xidho layskaga ilaaliyo hubka waranka iyo wixii lamida iyo seefaha iyo waxaa lamidka inaan si aanay ku gelin wuxuu kaloo madaxa kusii daa koofiyad bir ah markaa meel allaaliyo meel lagaga dhufto ma jirto subxaan allah keliya waxaa bannaan ama meesha ugu jilicsana lagala heli karaa waxa weeye intaa udhaxaysa dhuunta cunaha iyo qoortaas intaas intaa udhaxaysa ayaa in badankoodii hore waxay silsilad bay xidhan jireen laakiin subxaan allah rasuulka ilaahi sala alla alay slm u fiirsada bal shiishka halkuu kagala soo shiishtay ninkan kan gaalka ah rasuulku wuxuu yihi ii dhiib laabkiiyo qaansada waa loo dhiibay ninkii gaalka ahayo halkaas la weyn ayuu kusoo tuuray warankii deetana waxay ka gashay halkaa dhuunta subxaan allah ilcali halkaa xalqada iyo luqunta iyo qoortaasay kaga dhacday meeshii ugu jilicsanayd ee u dhaxaysay koofiyadiisa iyo darcigii uu sitay ayay kaga dhacday markaasuu ka dhacay faraskii oo saarnaa dhulka galgashay subxaan allah oo dhiiggii ka daatay markaasuu subxaan allah ilcali alcadiim nimankii ka gaaleed ay u yimaadeen ay qaadeen markaasu wuxuu lahaa allan ku dhaartee way idilay moxamed buu leeyay markaasuu yihi markaan maka joogay ayuu igu yihi aniga ayaa ku dilaaya allan ku dhaartay buu leeyahay umaya ubaya ibnu khalaf hadduu candhuuf yar igu tufi lahaa wuu igaga takhallusi lahaa moxamed halkaasaanu ku dhintay cadowgii ilaahay ee ubaya ibnu khalaf intaanu dhimaninna maadaama ninkani uu gaal yahay waxaa la sheegaa inuu cabaaday oo cabaadka dibigoo kale ku cabaadayay markay naftu kasii baxaysay subxaana allahi alcaliy alcadiim markaasuu wuxuu lahaa allan ku dhaartee xanuunka iyo dhibtay haysata haddii reer ahlu dilmajaaz oo dhan haddii haysan lahayd mar keliya naftu ka wada bixi lahayd dhammaantoodba yacni waxayna tusinaysaa nin nebi dilay aakhirana isagaa ugu cadaab daran walciyaadu billah rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii waxaa u suurtowday inay tagaan meeshii u dhexaysay labada buurood shacabkigi halkaas shacbiga la dhahdo yacni labada buurood meesha dhexdooda ah halkaasay tageen dabadeedna nimankii gaaleed markii ugu dambeysay ayaa waxay dooneen inay weerar kama dambays ah ay soo qaadaan waxaa hogaaminaya weerarkan abu sufyaan iyo badalkoodii ama geesigoodii khaalid ibn waliid labadoodii baa soo baxaya ciidamo kale ay wataan waxaa ku baxay cumar ibn alkhadaab radi allahu canh iyo koox ka mida muhaajiriinta wayna ka dejiyeen buurtii nimanka kan sidoo kale marka la isku dayeeno nebigu sala allah alay wasalam intuu sacad u dhiibay intuu u dhiibay fallaadha ayuu ku yihi fallaadhahan ku gan markaasay ku ganay saddex nin oo ka mid ah ayuu maalintaa markay is yidhaahdeen isku isku daya nimankii gaaladayna buurta soo fulaan ayuu kaga tuuray midkii koowaad buu ku tuuray saacad markaasuu dhacay markaasuu mid kale ku tuuray markaasuu dhacay markaasuu mid saddexaad ku tuuray markaasuu dhacay dabeetana nimankii gaaleed markeliya cabsadeenoo way yaaceen oo dib iskugumay soo dayiinba in ay buurta soo fulaan mar dambe arrintaasi markii ay dhacday nimankii gaale dib bay iskaga noqdeen intaasay ku qanceen iyo dilka iyo dhibaatada ay u geysteen nebigii ilaahi sala allahu alayh wasalam iyagoo markan aaminsan inay moxamed ay dileen dumarkii iyo naagihii ay wateen nimanka kane gaaleed weliba ay hogaaminaysay gabadhii la odhan jira cotba hinda bintu cotba la odhan jiray ee hogaaminaysay naagtii uu qabay abu sufyaan ibn xarb uu qabay ayaa iyaduna waxay sameeyeen mutlah ayay ku sameeyeen dadkii dhintay mutladuna waa qofka markuu dhinto oo la googooyo jidhkiisa subxaan allahi alcali alcadiim wax lala yaabo argagax ah weeye waxay jarjartay dhagahoodii iyo sankoodii iyo furuujtoodii xubnahoodii taranka ayay googoysay subxaan allah waxayna daloldaloolisay halkaa caloosha ayay intii caloosha maran lagaga mindi ay kaga dhufatay oo halkaa ay jeexday ayay beerkooda soo saaray waxaa ka mid ahaa gabadhani maadaama hinda bintu cutba aabaheed iyo adeerkeed iyo walaalkeedba la dilaa ciil iyo cadho ay haysay xamse ibn cabdilmutalib ay cadho badan ka haysay deetana meydkiisiiba hortagto iyadana mutla ayay ku samayso sankiiyo dhagaha ayay goysay beerkiisana intay lasoo baxday ayay hudhay beerkiisii subxaana allahi alcali alcadiim bal u fiirsada cadaawada halk halkii ka jaabtay nimanka juhalada iyo dumarka juhalada ah waktiga wayna tuurtay markii dambe kadibna yacni waxyaalahayna tusinaysa cadaawaddu halkay ka taagneed waxaa ka mid a in sankii ay ka googoysay iyo dhegihii ay ka googoysay ay ka tolotayba silsilad ay qoorta lagu xidho subxaan allah waa wax lala yaabiyo aqoon aqoontii nimankaa jaahiliinta ahayd subxaan allahi alcaliy alcadiim marka intaasi dhacday dagaalkii gebageba ayuu gaadhay waana soo gebagaboobay runtii nimankii gaaleed ee quraysheedna intaasay ku qanceen laakiin dumarkii muslimiinta iyo haweenkii muslimiinta ayaa macrakadii iyo saaxadii meeshii ay ka dhacaysay macrakadii iyo dagaalku ayaa yimi waxaa yimi caaisha um ilmu'miniin radia allahu canha ayaa tibi iyo umu saliim ayaa yimi iyagoo marka kan caawinaya dadka dhaawaca ah iyo dadka kale muslimiinta ah biyo siinaya iyo waxay u baahdaan sidoo kale caliy bn abi aalib waa baxay waa soo dhaamiyey biyuu soo dhaamiyey rasuulka ilaahay buu yimi sala allahu calayhi wasalam deetana biyuu madaxa kaga shubay rasuulka sala allahu calayhi wasalam gabadhii uu dhalay rasuulka iyo faatima bintu muxamed radia allahu canha iyaduna way way u dhaqday nebiga sala allahu calayhi wasalam madaxiisii laakiin dhiiggii nebigu maadaama uu dakhramay oo dhaawac uu soo galay dhiiggiibaa biyihii ku darsamay waana istaagi waayey dhiiggii dabadeedna gabadhii u dhalay nebigu sala allahu alayh wasalam faatima ayaa xasiir yar soo qaaday qori yar ama duur yar bay soo qaaday wayna gubtay deetana meeshii nabarka ahayd ayay ku dhejisay dhiiggiina waa istaagay sidaas aanu dhiiggiina ku istaagay intaasi markii ay dhacday waxaa dhacday ninkii abu sufyaan ahaa ee ciidanka kan hogaaminaya hogaamiyahoodii guud ahaa ayaa wuxuu bilaabay inuu ku tiigtiigsado nimankii muslimiinta ahaa markaasuu intuu u yimi ciidamadii kale gaalada iyagu way isdiyaariyeen oo inay baxaanoo meeshaay ka tagaan oo magaalada maka ay ku noqdaan bay isu diyaarinayeen laakiin abu sufyaan baa buurta yimi markaasuu yeedhay markaasu wuxuu lahaa afiikum muxammed muxamed ma idinku jira intiina tan meesha joogto waayo weli waxay weli aaminsan yihiin warkii uu ay faafiyeen gaaladu iyo ishaacadii lahayd muxamed waa la dilay markaasay markaasuu nebigu ku yihi ha u jawaabina markaasuu yihi ibnu abi qaxaafa ma idinku jira yacni abubakar buu ka jeeda cabdillahi ibn abi qaxaafa markaasuu wuxuu yihi ha u jawaabina rasuulku sala allah alay wasalam cumar ma idinku jira rasuulku wuxuu yihi ha u jawaabina deetana wuxuu yihi abu sufyaan oo ku tiigtiigsanaya muslimiinta wuxuu leeyahay kuwa hadday joogaan way hadli lahaayeen waan laynay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu alfaaruuq ayaa ishayn kari waayey markaasuu yihi cadowgii ilaahayow inta aada sheegtayba way nool yihiin ilaahayna waa kuu hadhsiiye kuwa ku hoojiya markaasuu ku yidhi abu sufyaan meydkiinii mutla ayaan ku samaynay yacni waan jexjeexnay arrin aanan anigu ka raalli ahayn o aan anigu amray may ahayn laakiin igama manaan ka xumaanin buu leeyahy subxaan allah deetana wuxuu yihi uclu hubal hubal ha sarreeyo buu yidhi oo ha sarreey markaasuu nebigu ku yihi miyaydanu jawaabeyn markaasay dhahin yaa rasuul allah maxaan ku nidhahnaa markaasuu wuxuu ku yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaad ku dhahdaan allahu acazu wa ajal ilaahay baa weyn oo ka sharaf badan waxaa sheegaysaan sanam hubel la dhahoba aba sufyaan waa ku celiye wuxuu yihi lana alcuza walaa cuza lakum inagu sanamka cuza la dhahda ayaan leenahay idinkuna cuse malihidin markaasuu nebigu ku lahaa saxaabadiisi miyaydan u jawaabeyn markaasay dhaheen maxaan ku jawaabnaa rasuulka ilaahayo waxaad dhahdaan buu ku yidhi allahu mawlaana walaa mawla lakum ilaahay baa annaga sokeeyo noo ah iyo mawle idinkuna sokeeyo malihidin abu sufyaan baa waxau yidhi maanta iyo maalintaas yacni yowm biyowm maalin iyo maalinta maalintii beder ee aada naga adkaateen iyo maanta waan idinka adkaanay walilxarbu sijaal buu leeyay yacni dagaalkuna waa wadaamaysi maalinna annaga ayaa idinka adkaanaynaa maalinna idinka naga adkaanay cumar baa wuxuu yidhi ma simninin allan ku dhaartay buu leeyahay dagaalka dagaalka kuwii idinkaga dhintay idinka gaalada ahaa waa ahlunnaar oo cadaab bay galeen kuwii annaga naga dhintayna waa qatilana fi ljanna intii annaga naga dhimatayna waa ahluljanna oo janna ay galeen subxaan allah abu sufyaan baa wuxuu yihi marka kan cumarow iisoo dhowow halumma ilaya ii kaali buu leeyahy markaasuu rasuulku wuxuu ku lahaa sala allahu calayh wasalam uu tagbal ninkan wuxuu leeyahay bal soo dhegeysa abu sufyaan cumar waa u tegey markaasuu abu sufyaan wuxuu lahaa ilaah baan kugu dhaariye cumarow muxamed miyaan dilnay markaasuu cumar wuxuu ku lahaa allan ku dhaartee maya welibana iminkana uu ku maqlayaa hadalkaagan waxaanad akrinaysa markaasuu ku yihi ninka abu sufyaan ahaa cumarow adiga ayaa iiga run badan ninka la dhaahdo cabdillahi bni abi qami ah ee beenta sheega yidhi maxamed baan dilay nink adiga ayaa iiga run badan oo iiga baharisan bulan deetana markii dambe haddana mawcid kale ayuu la galay oo dagaal kale inaan gelin ayuu sheegay ninkii abu sufyaan markaasuu yihi sanadka dambena waa inoo beder beder baan mar kale ku kulmi doonaa markaasuu rasuulku ku lahaa haa ku dhahaa beder ayano iyo mar kale oo sanadka dambena aynu dagaalano kadibna rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu diray caliya bn abi taalib oo wuxuu ku yidhi waxaad soo fiirisa nimanka kan gaaleed in ay ku wajahan yihiin magaalada madiina oo ay doonayeen inay qabsadaan iyo inay qabanayaan dhanka maka cali bn abi taalibna waa soo dusay waa eegay markaasuu arkay in nimankii fardahoodii iyo awrtoodii iyo intay iska kaxaysteen ay wajaheen dhankii wadada maka waana iska soo noqday cali bn abi taalib radia allahu canhu ardaa markii dacwadii dagaalkii u dhammaaday marka kan ayaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu diray saxaabiga zayd ibnu thaabit wuxuu ku yidhi waxaad u tagtaa ninka la idhahdo sacd ibnu rabiica soo raadi deetana zayd waa soo raadiyey dadkii dhaawac ahaa buu kasoo raadiyey waxaanu ka helay sacd ibnu rabiica oo naftii in halkii ugu dambeysay kasii fi ramaqi lakhiir isagoo ku sugan ayuu helay sacd ibnu rabiica baa la helay oo toddobaatan seefood lagu dhuftay saxaabiga kan radia allahu canh markaasuu saacad wuxuu ku lahaa iiga waran rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam markaasuu zayd wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay wuu kusoo salaamayaa markaasuu saacadna wuxuu ku yidhi anigana salaaniga gaadhsiiye rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam waxaanad ku dhahdaa rasuulka ilaahayow waxaan helayaa riix iljanna bay uray yacni urtii jannada ayaa iminkay uraysa deetana halkaasi naftii ilaa baarihi faadat ruuxuhu ilaa baari'ihi halkaasaana ku geeriyooday radia allahu canhu waarda sidoo kale saxaabi nin la idhahdo usayrim ayaa dadkii meydkii ama dadkii dhaawaca ahaa laga helay ninka kana nin gaala buu ahaa nin ansaara buu ahaa manu manuusan muslimsanayn gaal buu ahaa marka kan deetana intaan dagaalka la gelin subxaan allah ayay muslimiintu usoo bandhigeen islaamka oo waxay ku dhaheen warmad islaamti waanu diiday calaa kulli xaal ninka haddana dagaalka waa ka qayb galay markuu dagaalkii ka qayb galay oo dagaal ba-an uu sameeyey ayaa dhaawac laga soo gaadhsiiyey markaasi isagoo naftiis kasii guraysa ayay u yimaadeen markaasay ku dhaheen war maxaa ku keenay dagaalka kan markaasuu yihi islaamnimo jacayl aan u qaba waa keenay ilaahayo rasuulkiisii baan rumeeyey nebigii ilaahayna maciisa ayaan dagaalamay dhibta adaadkaysidna way soo gaadhay kadibna wuu geeriyooday rasuulkii ilaahay ba u yimaadeen saxaabadii markaasay ku dhahen yaa rasuul allah ninkii usayrim ahaa dagaalku intaanu bilaabmin nin aan ku kari weyne warso islaam sidaasay naftu kaga baxdee bal ka waran markaasuu wuxuu lahaa rasuulku dakhala aljanna janno waa galay ninkaasi wahuwa lam yusalli lilahi rakaca isagoon ilaahay hal rakaca uga tukan hal salaad isagoon foodba dhigin subxaan allah ayuu jannada halkii ugu sarreysay ka galay subxana allah il cali alcadiim dadkii la dilay waxaa laga helay marka kan nin yahuudi ah ayaa laga helay ninkan yahuudigana wuxuu ka qayb galay muslimiinta ayuu uhiilinayay waa isagana meyd ahaan baa loo helay ninkana wuxuu yahuudda ayuu u tegay maadaama ay yahuuddi magaalada madiine la deganaayeen rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam deetana wuxuu ku yihi waar yahuudey maad moxamed u hiilisaan oo aada la dagaalantaan maciina markaase waxay ku marmarsoodeen nimanka kani waar maanta maalin sabti wey yowma sabti wey waa maalintii dagaalka wuxuudu dhaca maalin sabtiya bay ahayd maalinta sabtidana noloma ogola inaan dagaalano ayay ku marmarsoodeen nimankii yahuudeed laakiin wuxuu ku yihi isagu waar laa sabta lakum sabtina ma jirta meesha waa dagaalamay muslimiinta macoodubu dagaalamay waana dhintay markaasuu rasuulku waa kii lahaa sala allahu alayh wasalam ninka la dhahdo mukhayriiq khayru yahuud ninkii yahuudigaha meesha ku dhintay waa ninkii ugu khayrka badnaaba yahuudba sidoo kale waxaa la helay dadkii dhintay waxaa ka mid aha xandale hasil ilmalaaika subxaana allah xandalena waa saxaabigaan kasoo sheekeynaynay waxaa la helay jidhkiisii meeshii uu hurday meeshii uu ku geeriyooday oo wada qoyan jidhkiisii wada qoyan meeshuna dhul saxraabe wayaaban saxaabadii biyahani xaggee ka yimaadeen rasuulkii ilaahay bay u tageen markaasay waxay ku dhan yaa rasuul allah ninkii xandale ahaa biyaan ka helnay bay ku dhahdeen markaasi wuxuu ku lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam hasalathu lmalaa'ika malaa'igtii rabbibaa maydhay oo qasaashay markaasuu wuxuu yihi saxaabadiibaa waxay u tageen ninkan sawjadiisii markaasay weydiiyeen arrinkiisa markaasay ku tidhi ninkan isagoo janaabaysan ayuu maqlay codka sa- codkii iyo dhawaaqii dagaalka waana soo baxay waana la dilay subxaana allah ilaliy alcaiim sidoo kale rasuulku sala allahu calay wasalam dadkii meydka hala baadhbaadhaya waxaa laga helay xamza xamza ibn cabdilmutalib aan kasoo sheekeynay shirqool in lagu dilay isagana oo weliba mutla lagu sameeyey oo jidhkiisii laga gooyey nebigu waa ka murugooday arrinta tan waana ooye xataa nashci uu samey nashcigu waxa weeye qofku marka uu ooyo oohintu ka badanto hinraa hinraagga uu sameeyo aa la dhahdaa nashci ilaa rasuulku waa aada u ooye uu aada uga murugooday arrintaa u sugnaatay adeerkii xamza ibn cabdilmutalib geesiga geesyadii muslimiinta ka mid ahaa dabadeedna xamse walaashii safiya nebiga eedadii safiya bintu cabdilmutalib ayaa waxay doontay inay walaalkeed xamse ibn cabdilmutalib ay soo eegto markaasuu rasuulku wuxuu ku lahaa wiilkeedii zubayr ibnu cawaam ku dheh hooyada wardibu noqo laguma ogole markaase waxay lahayd yaa rasuul allah haddii mutla lagu sameeyo walaalkii yacni jidhkiisi la googooye oo la dilay isaga maanu jid ilaahay u dhimanin jidkii ilaahay hadduu dhintay wax dhibaato ay ma jirto iyaduna way tagtay way soo egtay walaalkeed xamse ibn cabdilmutalib wayna istirjacsatay laa xawla walaa quwata illa billah ina lilahi waina ilayhi raajicuun kadibna nebigu sala allahu alay wasalam waa xabaalay oo waa duugay waa aasay labadan xamza adeerkii iyo wiil uu xamza uu abti u ahaa cabdillahi ibnu jaxsh radia allahu canh labadan ayaa hal xabaal lagu wada aas waa xagga hooyana naas nuujintana walaalay ka ahaayeen oo halkaasaa labadoodii hal xabaal baa lagu wada aas sidoo kale saxaabadii kale ku geeriyootay dagaalkaasna iyagana mid walba kii ugu dadka ugu dhawaamo cidduu ugu jeclaa ayaa lala aas markaasuu rasuulkuna waa kii lahaa sala allahu alayh wasalam ana shahiidun calaa haa-ulaa'i yowma alqiyaama aniga ayaa ka markhaati ah oo marag ka ah kuwa kan maalinta qiyaama waxaa la helay sidoo kale dadkii ku geeriyooday dagaalka kan muscab ibnu cumayr oo saxaabigii qaaliga ahaa ee calanka u siday muslimiinta waa markaa isagoo geeriyooday baa la helay go- baa la saaray xagga wejiga laga saaray radia allahu canh dabadeedna lugihiisa ayaa qaawaasmay markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi lugaha ka saara mise lugihii wejigiisa inta sareba ma deeqayo go-i markaasuu rasuulku waa kii lahaa sala allahu alayh wasalam madaxiisa ka saara oo intan qaabta qaybtan sare uun go-a ka saara ninka kan muscabna radia allahu canhu saxaabiganna wuxuu ka mid ahaa dadka ugu taajirsan ee ugu qaniisan magaalada maka ayuu ka mid ahaa dhalinyarada ugu xaragada badanna wuu ka mid ahaa subxaana allah ilcaliy alcadiim haddana ilaahay wuxuu u qoray inuu shahiidka noocaas noqday adduunyadii wuxuu siistay inuu janno ku noolaado muslimiintii subxaana allah waxay ku noqdeen magaaladii madiina intii ay jidka kusii jireena waxaa ka horyimi dumar baa ka horyimi waxaa ka mid ahaa xamna bint ibnatu jaxsh oo cabdillahi ibnu jaxshi walaasheed ayaa ka hortimi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam markaasay warsatay dadkii markaasaa la yidhi yaa cabdillahi ibnu jaxshi walaalka ahaa waa geeriyooday markaasay istirjaac samaysatay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun haddana waxaa la yidhi abtiga xamza ibn cabdilmutalib isna waa geeriyooday markaasay tidhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun markaasaa lagu yidhi zawjkaagii iyo saygaagii muscab ibnu cumarna isna waa geeriyooday markaasay qaylays markaasuu rasuulku wuxuu lahaa sala allahu alayh wasalam zawjku ama say ninku gabadha meel buu kaga yaalaa waa kii lahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam kadibna umu sacad ibna mucaad baa ka hortimi sacad ibna mucaad saxaabiga kan oo ka mid ahaa saadadii iyo qaadadii muslimiinta raggii madaxda u ahaa ansaartan hooyadiibaa ka hortimi markaas iyadana loo sheegay wiilkeedii camru ibna mucaad isagana uu geeriyooday markaasuu rasuulku wuxuu ku lahaa yaa umma sacad umu sacad ay dhegayso oo bushaarayso ina qatlaana dadkiina laga dilay buu leeyaha rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa ay isu raaceen dhammaantood xagga jannada allah allah allah labada kooxood maalinta dagaalka rag badan baa kaga dhintay muslimiinta toddobaatan nin ayaa ku dhintay oo saxaabadii rasuulka ka mid aha sala allahu calayhi wasalam gaaladana dhowr iyo labaatan baa qola tidhaahdaa qolo kale marka laakiin si fiican loo tiriyey waxay lagu qiyaasaa dadkii ku dhintay gaalada toddoba iyo soddon gaalood ayaa ku dhintay dagaalka kan laakiin gaaladu wax ay soo hooyeen ma jirto subxaan allah magaaladii madiina maysan qabsanin oo wax lala yaabo m- moxamed iyo saxaabadiisii waaweyneed maysan dilin cid may soo qafaalanin keliya xagga xagga nafta ayaa lagaga badan yahay xagga muslimiinta rag badan baa ka dhintay gaaladana toddobiyo soddon kuwan kalena muslimiintana toddobaatan intaa keliya ayay soo hooyeen laakiin wax kaloo ay soo hooyeen ma jirto subxaana allah wayna iska tageen nimankii gaaleed oo dhankaas iyo waxay tageen subxaana allah dhankii maka inta jidkii maka ayay raaceen rasuulku markuu gurigiisii tegay buu gabadhii u dhalay faatima wuxuu ku lahaa seeftan ii qabo faatimay oo dhiigga kasoo maydh maanta wax badan bay tartee markaasuu faatime saygeedii cali ibn abi aalibna uu ku lahaa nay soo maydh wax badan bay ii tartee subxaana allah habeenkaa rasuulku sala allahu calayh wasalam waa seexday isagoo fakeraayo markiiba rasuulku wuxuu gartay cabqariyadiisii iyo dakaagii uu allah subxaana watacaala ku mutaystay oo ku manaystay nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu markiiba fahmay in nimanka gaalad inay fakeri doonaan oo isweydiin doonaan war maxaad soo hoydeen moxamed maydaan dilin magaaladii madiine maydaan qabsanin cid maydaan soo qafaalanin subxaan allah wax haniime ah maydaan soo sameyn waxba maydaan soo haniimeys maxaad soo faa-ideen inay isku odhanayaan ayuu rasuulku markiiba fahmay kadibna subxii markay gaadhay maalintii axaddaba rasuulku waa soo waa dhawaaqay oo saxaabadiisi buu yeedhay markaasuu yihi soo baxa waa la baxayaa dabadeedna waa soo baxeen oo dagaal kale ayaa diyaar diyaar loo noqdayba subxaana allah munaafiqiintii cabdillahi ibnu ubay ibnu salool iyo ninkii intii uu markii dagaalka uxud uu kala soo baxayna iyaguna waxay ku dhaheen rasuulka ilahi sala alla alay wasalam rasuulka ilaahu ma ku raacnaa markaasuu rasuulku wuxuu ku lehay laa lama raacaysaan subxaana allahi alcaliy alcadiim rasuulka intii muslimiinta ahaa way wada yeeleen badanku dhammaantood iyagoo haddana dhaawaco dhibaato ay soo gaadho iminka dagaalka soo baxay saxaabi keliya ayaa cudurdaar sameeyey jaabir ibna cabdillaah oo aabihii cabdillaahi uu ku geeriyooday oo lahaa gabdhaha aan walaalaha nahay ayaan subxaan allah ayaan iyagana lasii joogaya rasuulku uu ogolaaday mooyaane intii kale oo dhan way soo wada baxeen iyagoo wada dhaawaca oo dhibaato wada haysato markaasay dhaha lahaayeen samcan wa taaca yaa rasuul allah wayna soo baxeen deetana waxay yimaadeen meel sideed mile magaalada madiina ka shishaysa halkaas aanay degeen meel la dhaho xamroil asad halkaasay degeen dabadeedna halkaa isagoo saxaabadii iyo nebiga oo jooga ayaa waxaa ka hor yimid nin la odhan jiray macbad ibnu macbad alkhusaaciy ninkaas ayaa ka hor yimid saxaabadii waana islaamay ninkan markaasuu rasuulku wuxuu ku lahaa sala allahu calayh wasalam abu sufyaan ka daba tag oo soo jahwareeri subxaana allah dabadeedna abu sufyaan ayuu tegey ninkii laodhan jiray macbad ibnu macbad waxaanu ku yidhi iyaguna sidii uu rasuulku filayay markiiba waxay go-aansadeen intay inay kusoo noqdaan magaalada madiine oo ay qabsadaan ayay isugu sheekeeyeen naftooda deetana markuu ninkan u yimi ayuu wuxuu ku yihi xaggaa ku socotaan kasee dheh lahaayeen waxaan ku socnaa moxamed iyo dee dhulkiiba inaan soo qabsanan doonin markaasuu ku lahaa macbad waar dib iskaga noqda moxamed halkanay joogaan meeshan meeshan la dhaho xamroil asad bay joogaan wuxuuna wataa nimankii oo cadhaysan oo rag badan ka disheenba meesha jooga oo soo kaxaystay dhammaan wixii ka yimi oo dhan subxaana allah intii markii dagaalka lagu jiray katg ka noqotay ayuu soo wada kaxaystay iyo in ka badanba ee dib isaga noqda markaasi wuxuu ku yidhaahdeen maxaan sameynaa abu sufyaanow markaasuu lahaa abu sufyaan waa dib baan isaga noqonaya nimankii gaaleedna markiiba niyadjab ayaa ku dhaco magaaladii maka ayay iskaga noqdeen intaasay guul moodeen guulna may soo hoynin subxaana allah culimada qaar baa waxay leeyihiin dagaalka wuxud waalaga waa laga roonaaday dadka muslimiinta marka loo eego xagga khasaaraha naftaha waa laga badiyey waa laga roonaaday muslimiinta laakiin xagga tacticada subxaana allah lama jibinin muslimiinta subxana allahi alcali alcaliim u fiirso tacticada rasuulku sala allahu alayh wasalam markiiba uu ka daba tegay si aan loo odhanin dadka kale baadiyaha kale baadiyaha degan iyo agagaarka magaalada madiina si aanay ugu soo dhiiranin inay magaalada madiina ay soo weeraraan iyo nimankaasi si aanay u farxin oo aanay u odhanin maxamed iyo saxaabadiisii maanta meel baan kaga soo hadhay markiiba uu kasoo daba baxay subxaana allah deetana guushii ay sheeganayeen nimanka kufaarta quraysheed markiiba rasuulka ilaahiba sala allahu calayh wasalam ay raacday oo saddex casho ayuu fadhiyey meeshii la lahaa xamroil asad maalintii siniineed maalintii salaaseed iyo maalinta arbacada si ay carabtu u maqasho oo loo dhaho nimankii muslimiinta ayaaba ayaaba guulaystay waxa ay sheegayaan gaaladuna waxba kama jiraan rasuulku wuxuu qabtay nin la odhan jiray abaaciza waa ninkaan kasoo sheekeynay ee dagaalka kusoo boorinayay nimanka mushrikiinta gabayaaga ahaa abwaanka ahaa maalintii bederna la qabtay ee nebigu isagoon fidyey waxba ka qaadin sii daayay ee umana sheegtay kiiba haddana gacanta muslimiinta soo galay markaasuu haddana qayliyo yidhi yya moxamed mar dambe kuguma soo noqonayo ay sii daaya markaasuu rasuulku wuxuu ku laha waxaad doonaysa inaad magaalada maka tagtid oo tidhahdid laba jeer ben moxamed aan kasoo baxsaday oo aan hadal kaga soo baxsaday markaasuu hadalkiisii taabagalay iyo xikmadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ee dhaxalgalka ahayd buu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam isagoo leh qof mu'min ah god laba jeer laguma wada qanino waana laga takhalusay gaalkaas waxaa soo degtay markaaba aayaadkii qur-aanka ahaa ee markiiba ka hadlayay macrakada tan aadka u qaaliga ah macrakatu uxud oo lagu kala saaray kii runta sheegaya kii gaalka ahaaba iyadoo oo fadeexadaysay macrakada tani munaafiqiinta iyo nimankii munaafiqiinta ahaa ee rijsigii yahuudda iyo nifaaqa ay ku dhex jireen ayaa maalintaa banaanka lasoo dhigo fadeexad subxaana allah uu ilaahay fadeexadayni sidoo kalena wuxuu ilaahay muujinayay in hadalka rasuulka sala allahu calayh wasalam cidda yaryareysata ina ay cawaaqib xumo la kulmayso waxaana dagaalkaas khasaaraha intaa lee keenay hadalkii rasuulku uu ku lahaa saxaabadiisa warbuurta tan ha kasoo dhaqaaqina xataa haddii aanu guulaysano ama nalaga guulaystaba ha kasoo dhaqaaqina amarkaa rasuulka ee la fulin waayey ayaa khasaaraha intaa leegay saxaabadii rasuulka ugu dhaceen waxayna ahayd dersi iyo cashar ay wax ku baranayeen saxaabadu rasuulku sala allahu alayh wasalam waxaana lagu kala saarayay runtii saan soo sheegnayba saadiq min min alkaadib baa lagu kala yani kii runta ilaahay u sheegay iyo rasuulkiisa iyo ka beenta sheegaya nifaaq iyo qurunka uu ku dhex jiro ee lagu kala fashilinayo lagu kala fadiixadinayo muslimiintuna waxay ogaadeen isla maalintaa in dhexdooda iyo guryahooda dhexdooda ay joogaan rag cadow ah oo ay mudanta ay mudan yihiin subxaana allah in ay iska eegaan insha allahu tacaala intaynan kusoo gebagabayn doonaa qisadii iyo macrakadii uxud oo waxyaalo fara badan aynu kas weliba saasaan kaga soo boodboodnay lakin aan soo kokornay insha allahu tacaala wallahu aclam wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu